assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu suux wanaagsan kulan wacan dhammaantiin dhegeystayaal gobolbaa joogtaan iyo sulbaadnoo maqlaysaan star f m codka gobolka waqooyi berihi aad nagala socotaan waxaad ku sulbataan xubinta wargeysyada hawaalaba subax walba isniin ilaa jimaaca si toos uga maqashaan warbaahin kasta waa subaxnimo jimcaha taarikhdan waxay ku beegan tahay toban iyo toddobada bishii saddexaad ee maars oo sanadku waa labada kun saddex iyo labaatanka anigu waa mascax ismaaciil ayaa idiin akhrin doonaa xubinta wargeysyada dhegeystayaal the standard iyo weliba daily nation ayaanu kala eegi doonaa waa maxay waxyaabaha ugu xiisaha badan sidoo kalena ugu waaweyn subaxan daily nation oo kale sidaanu soo sheegnay dhegeystayaal waxaa arrimaha la xidhiira dhankaasi waxa uu leeyahay madaxweynaha dalka william ruuto ayaa waxaa markaasi uu abaalmarin siyaasadeed uu iminka u gudayaa qaar ka mid a siyaasiyiintii markaasi lasoo halgantay iyagoo sidoo aan ogsoonnahay ilaa iyo konton markaasi jogooyin oo kala duwan oo la xidhiira waa wasiir ku-xigeenada maalinkii shalay ahayd la siiyey dhegeystayaal waa c s bastonska loo yaqaano chief administrative secretary iyadoo uu sidoo kale leeyahay wargeyska bogga afaraad iyo weliba bogga shanaad qaar ka mid ah wuxuu soo qaatay shakhsiyaadkaasi sawiradooda uu bogga hore ku soo qoray waxa uu leeyahay madaxweynaha ee maalinkii shalay aheyd waxaa markaasi uu soo gabagabeeyaa leeyahay waa inuu markaasi sameeyo waa waa markaasi waa waxaa leeyahay jagooyinka ugu badan abi taariikhda marka loo eego dhankaasi iyo xukuumadda dhegeystayaal ama the executive-ka sida uu wargeysku qorayo taas waxaa laleeyahay shanta sano ee soo socota waxa ay markaasi ku kici doonaan ama lacagta ku bixi doonta ay gaari doontaa saddex iyo toban dhibic bilyan oo shilinka dalka ayaa leeyahay taasi oo sidoo kale sii kordhinaysa sida wargeyska uu qorayo kharashaadka markaasi ku baxa shakhsiyaadkan haddii ahaan lahayn wasiirada xogayaasha joogtada ah iyo weliba shakhsiyaadkan markaasi wasiir ku-xigeenada ama c s loo yaqaano sida markaasi wargeyska uu qoraya dhegeystayaal waxaa ilaa iyo saddex iyo labaatan markaasi jogooyin oo wasiir ku-xigeenada ah ay xukuumaddii hore ee madaxweyne uhuru kenyatta lahayd laakiinse hadda waxaa leeyahay toddoba iyo labaat waa toddoba iyo labaatan kale ayaa lagu daray oo hadda waa konton dhegeystayaal taasi oo iminka buuq iyo jahwareer ka dhex abuurtay kenyaanka halkaasina ku hadalhaya sababaha kala duwan ee jogooyinkaasi loo badiyey waxaana sida wargeyska uu soo qaadayo ama uu soo qaatayba la abaalmariyey qaar ka mid ah shakhsiyaadkii siyaasiyiinta ahaa ee iyagu doorashadii lasoo dhaafay halkaasi looga guulaystay waxaa ka mid ah margaret wanjiru waxaa ka mid a charles njagua waxaa ka mid a catherine walguru waxaa ka mid a christans wamalwa waxaa ka mid a khatib mashetani wesley korir ayaa ka mid ah evans kidero samuel tunai nicholas gumbo ayaa qayb ka ah benjamin oshial ayaa ku jira millicent omanga ayaa ku jirta sosion ayaa ku jira denis utumbi ayaa sidoo kale ku jira waa qaar ka mid a shakhsiyaadkaasi iyagu qaarna aan ogsoonaha intooda badan in doorashadii lasoo dhaafay looga guulaystay laakiinse weli waxaa leeyahay waa abaalmarin siyaasadeed balse hadda waxa laisku haystaa waxay tahay qarashaadka ku bixi doona dhegeystayaal waxa uu soo qoraya wargeyska lacagaha markaasi ku bixi doona tusaale markaanu egno cabinet secretary ama wasiirada lacagaha markaasi mushaaraadka ah ee ay qaataan ayaa waxa uu yahay sagaal boqol afar iyo labaatan kun waa ku dhowaad hal milyan oo shilin bishiiba in ay qaataan waxaa sidoo kale leeyahay waxa ay shanta sano lacagahaasi isku gaaraysaa ay qaataan shakhsiyaadkan hal bilyan laba boqol iyo sagaal iyo toban milyan iyo weliba lix boqol iyo siddeetan kun oo shilinka dalka ah arrimaha markaasi motajka afartan milyan oo markaasi ay helayaan haddii la eego dhankaasi iyo baabuurta ilaa toban milyan ay helayaan sidoo kale lacagaha kale iyagu ay helayaan waxaa ka mid ah ilaa toddoba iyo toban milyan laakiinse haddad aanu eegno shakhsiyaadkan lasoo magacaabay shalay ee wasiir ku-xigeenada iyaguna waxay helayaan lacag gaaraya oo bishiiba toddoba boqol waxay helayaan dabcan toddoba boqol markii la eego toddoba boqol lixdan iyo shan kun oo shilinka dalka seven hundred and sixty five thousand marka la isku daro shanta sano ee soo socota isku darkoodu waxaa markaasay ku kici doonaan lacag gaaraysa laba bilyan laba boqol sagaashan iyo shan kun shan boqol lixdan iyo afar kun waa shan boqol lixdan iyo afar aan rahdee oo iyagu markaasi noqonaya waa kuwa ugu badan lacagaha kiiba wuxuu helayaa ilaa toban milyan oo markaasi baabuurta ah ilaa iyo sidoo kale waxay helayaan soddon iyo shan milyan oo motage loo yaqaano si guud markaa isku dardaro lacago aad markaasi u tiro badan oo balaayin shilan ayaa ku kacayaan waa shakhsiyaadkan iminka lasoo magacaabay dhegeystayaal waxaanu ka sii soconno warbixinada kale ee wargeeska uu qorayo wargeeska daily nation bogga lixaad aynu tagno halkaasi waxa uu soo qaatay sawirada wasiirkii hore ee maaliyadda ukur yatani madax hore shaqaalaha joseph kinywa iyo weliba wasiirkii hore dhankaas isgaarsiinta jo musheru waxauu leeyahay iyadoo maalinkii shalay aheyd ee baarlamanka ay markaasi hortegeen shakhsiyaadkan oo iyagu wasiir iyo sidoo kale shaqaale ka ah xukuumaddii hore ee madaxweyne uhuru kenyatta waxaana waxaa laga weydiinaya arrimaha la xiriira dhankaasi shirkadda telcom shirkadda isgaarsiinta ee telcom oo markaasi la sheegay inay dowladdu iyadu gadanaysay ilaa lix dhibic eber sagaal bilyan oo shilinka dalka ayana markaasi uu ahaa qorshaha lagu gadanayey iyo sida markaasi kiis ka socday dhankaasi maxkamad ku taalla magaalada london ee ingiriiska maalinkii shalay aheyd waxaa laleeyahay waxaa su-aalahaasi la weydiinaya u kuryatani si markaas sida uu uga jawaabo arrimaha la xiriira lacagahaasi lagu iibsanaya shirkadda balaayinka shilin ku kacaya iyadoo laleeyahay shirkadda markaasi iminka waxay ka gadanayeen mid markaasi si shaqsi loo leeyahay oo loo yaqaano finholians helios investment partners laakiin hadda arrimahaasi ayaa sidoo aan ogsoonahay maalmo ka hor xildhibaanada ayaa diiday in markaasi ay lacagahaasi iyo weliba heshiiska dhammaystiraan iyagoo su-aalo badan ka keenay halkaasi sida uu wargeysku qorayo bogga sideedaada wargeeska daily nation will not be intimidated to call off protest ayuu leeyahay waa raila odinga maalinkii shalay heed ismaamulka nakuru ayuu ku sugnaa waxaana uu markaasi mar kale leeyahay isagoo ku sugnaa halkaasi ismaamulkaasi oo ka mid ah midhaa sida weyn ugu codeeyeen madaxweynaha dalka william ruto kana tirsan rift valley waxaa markaasi uu raila odinga sii waday ololihiisa iyo weliba kulamadiisa kala duwan ee ka dhanka xukuumadda isaga oo ku nuxnuxsanaya in uusan loo hanjabinin sidoo kalena hanjabaadda meelaha kala duwanooga imaanaysa ay u suurtagelinayn inuu iska dhaafo sidoo kalena uu ka fadhiisto kulamada kala duwan ee guud ahaan dalka uu ka wado sidoo kale waxa uu leeyahay mr odinga sidii loogu talagalay ay u soconayaan wax walba isniinta labaatanka bishan waa maalinta kama dambeysta ayuu leeyahay waa maalinta markaasi uu leeyahay waxaanu samayn doonaa isu soo baxa abid aan ka dhicin guud ahaan dalka iyo caasimada nairobi mazembe grandsna kuruwe maalinkii shalay ku sugnaa dhegeystayaal waxaana sidoo kale xitaa uu iminka soo maamahanaya xiliyadii lasoo qabtay ee sidoo kale xabsiga la geliyey waa moy era dhegeystayaal wuxuu leeyahay labadiina gashaago iyo ruto ay ku jeeda xilligaasi waxauu leeyahay naaska ayaa nuugeyseen oo xitaa waxamayna ahayn xilligaas ayaanu soo halgaminay ayuu leeyahay the second liberation ayaanu markaas usoo halganay ayuu leeyahay anagu wax aadna markaasi naga qaadaysaan ma jirto sida uu hadalka u dhigay haddii isla bogga sideedaad aanu eegno dhegeystayaal waxaa leeyahay waalidiinta ayaa ka walacsan waa dibadbaxyadaasi waxayna sidoo kale iminka dowladda si gaara wasaaradda waxbarashada ka doonayaan in lagu daro waa fasaxa kooban ee ardayda la siiyey ama midtamka loo yaqaano waxay leeyihiin waxaanu markaasi u cabsanaynaa the safety waa nabadgelyada caruurteena iyo badqabka caruurtayada ayaanu u baqeena ay leeyihiin waalidiinta oo markaasi ka dhan ama ku saabsan kulamada kala duwan iyo maandhamaanooda ay qorsheenayaan mucaaradka dhegeystayaal sidaasina waxaan doonaynaa ay leeyihiin maalintaasi iyo weliba in ardayda aysan dugsiyada aadin waa warbixinada ugu waaweyn ee wargeesku uu qoraya dhegeystayaal bogga labiy tobanaad haddii aanu eegno halkaasi waxaa leeyahay dhawaaqa markaasi rasaas iyo weliba waxyaabo kala duwan oo la isweedaarsanayo iyada oo sidoo kale lasii ballaariyay ayaa leeyahay waa dagaalka ka dhanka ah dhegeystayaal burcadda si gaara midka ka socda gobolka rift valley waxaa leeyahay ilaa maalinkii shalay aheyd weer dhanka cirka ah iyo weliba rasaas xooggan ayaa la maqlayay gelinkii dambe ee khamiista halka loo yaqaano tandare vallow ismaamulka baringo waa mid oo iyadu ka mid ah meelaha markaasi ay ku dhuumaalaysanayaan burcadda xoolaha geysta waxaa laleeyahay dabcan ciidamada kala duwan ee ammaanka ayaa sidoo kale weer dhanka cirka geysanayay iyaga oo markaasi aan ogsoonahay in wasiirka arrimaha gudaha waa professor kidori kindiki uu sheegay in markaasi aan loo naxariisan doonin sidoo kalena la bilaabi doono howlgal markaasi loogu soo qaban doono sidoo kalena mid mid loogu soo qaban doono shakhsiyaadkaasi burcada dhegeystayaal waxyaabaha markaasi ugu waaweyn uguna xiisaha badan ee subaxan uu qorayay wargeyska daily nation the standard maxaa sidoo kale uu daabacayaa bogga ugu hore waa caadiyan waa warbixinta ku saabsan wasiir ku-xigeenada ilaa kontonka gaaraya ee maalinkii shalay la magacaabay dhegeystayaal iyo weliba kharashaadka ku baxaya oo la hadalhayo haddii aanu sii eegno waxaa boga saddexaad waxaa markaasi uu qorayaa arrimaha la xiriira dhankaasi iyo roobabka dhegeystayaal iyo saadaasha hawada waxaa markaasi la leeyahay waxaa lagu wadaa sidoo kale waaxda saadaasha hawada ee sheegaysa in maalmaha soo socda sidoo kale qeybo badan oo ka mid a dalkani kenya ee roobab laga filayo caasimada nairobi ayaa ka mid a sidoo kale meelaha la leeyahay roobab markaasi aada u culus ayaa laga filayaa iyo sidoo kale in dadku ay isku diyaariyaan roobabkaasi sida uu wargeysku qorayo haddii aanu eegno bogga lixaad ee wargeyska the standard waxaa halkaasi uu soo qaatay sawirada xildhibaanada kenya kwanza waa kuwa muxaafadka iyo kuwa mucaaradka ee azimiyo maalinkii shalay aheedna waxaa la leeyahay midba midka kale waxa uu ku eedeynayaa dhibaatooyinka iyo weliba buuqa dalka ka taagan waxaana ay warbaahinta kula hadleen waa dhankaasi iyo aqalka baarlamaanka hortiisa kuwa mucaaradka way hadleen kuwa muxaafadkana way hadleen mucaaradku waxay leeyihiin raila odinga ayaa iminka loo goodinaya oo waxay leeyihiin haddii wax yar uu ku dhaco rayla waxaa loo qabsanayaa dowladda waxay ula jeedan yacni dhibaato haddii soo gaarto sidoo kale dhankaasi iyo muxaafadka iyaguna waxay leeyihiin waa in la joojiyaa khalalaasaha iyo weliba waxyaabaha ay mucaaradka ka wadaan dalka iyo qorshaha ay ku doonayaan maalinta sniinta inay dibadbaxaan waa labada dhinac waxaa leeyahay dhankaasi ayay markaasi isweedaarsanayaan waa hadalladaasi iyo hawada isku marinayaan iyagoo xildhibaanada mucaaradka ku baaqaya in waaxda dambi baarista ee d c i da ay u yeerto waa madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gishagwa oo ay ku eedeynayaan inuu hadallo ka dhan ah amniga rayla odinga uu jeediyey oo ay leeyihiin wax markaasi uu sheegay in la ciribtirayo rayla odinga sida hadalka ay u dhigeen haddana waxay leeyihiin waa in d c i ay wax ka weydiisaa sidoo kalena u yeertaa gishagwa haddii aanu eegno dhankaasi iyo arrimaha siyaasadda aynu ku guda jirnaa dhegeystayaal iyo weliba wararka isa soo taraya ee ku saabsan dhankaasi iyo siyaasadda xisbiga kanu ayaa waxay leeyihiin weare still in azimiyo waxaana sidoo kale qeyb ka nahay the street demonstrations ay leeyihiin waa kanu oo iyagu ka mid ah azimiyo sidoo kalena doorashadii qeyb ka ahaa in markaasi ay taageeraan rayla odinga haddana mar kale waxay leeyihiin waa inu isniinta iyo weliba wadooyinka nairobi haddii aanu eegno dhegeystayaal dhankaasi iyo arrimaha la xiriira dhankaasi iyo arrimaha la xiriira waa bogga lixaad siyaasadda waxaa leeyahay ladama iyo weliba edwin sifuna ayaa noqonayaan minority wip ee dhankaasi iyo senatka arrintan aynu kusunahay in laisku haystay oo afayeenka aqalka sare ee ninka lagu magacaabo amazon kingi uu maalmo badan ka wareegsanayaa leeyahay laakiinse hadda waxaa lagu dhawaaqayaa arrintaasi oo fatuma dulo oo senatarka siolo oo meesha laga tuuray sidoo kalena jubliye ah kadib markii lagu eedeeyey inay madaxweyne william ruuto la kulantay sidoo kalena isbaysigay daacad u ahayn ayaa hadda waxaa leeyahay amazon kingi arrintaasi marar badan uu ka wareegsadayba hadda waxuu leeyahay dabcan isbedelkii ay azimiyo iyo rayla odinga ay kooxdiisu sameeyeen ayaa soconaya ayuu yidhi bogga toddobaad ee wargeeska rayla odinga oo waxaa leeyahay iminka wuxuu leeyahay william ruuto ayaanu maxkamadda la tiigsan doonaa kadib markii lagu eedeeyey rayla odinga inuu ka dambeeyey iskudaygii afgembi ee dowladdii mooy kun sagaal boqol siddeetan iyo labadii rayla waxa uu leeyahay waa inaan markaasi la maxkamad la tiigsadaa william ruuto oo madaxweynaha dalke anigu ma ahayn qofkii ka dambeeyey waa afgembigii markaasi lagu doonayay in dowladda lagu tuura ayuu leeyahay wax badan ayaa socdaa dabcan waad ogeen dhankaasi oo siyaasadda dhegeystay laakiinse waa waxyaabaha markaasi ugu xiisaha badan uguna waaweyn ee dhankaasi uu qoraya dhegeystayaal sidoo kale wargeys waxauu qorayaa in markaasi dollar crisis uu dalka ka jiro ama dollar shortage in markaasi dollarka hoos markaasi ama lagaga la-yahay dalkani kenya iyadoona ogsoonahay sidoo kale in shilinka dalkani kenya iyo doolarka markii laisku barbardhigo markaasi lacagaha dalka ay aada u hoos mareen maalmihii lasoo dhaafay sidoo kalena cirka isku shareeray ee doolarka laakiin hadda waxaa leeyahayba dollar shortage ayaa jirta oo markaasi hoosu dhac dhanka iyo lacagahaasi ee laga dareemayo bangiyadaiyo suuqyada waa waxyaabaha ugu xiisaha badan ayaanu eegeyna dhegeystayaal wargeysyada kala duwan ee subaxan ay qorayeen daabacayeen jimco wanaagsan dhammaantiin aan idin leenahay bal daqiiqadaha inu harsan dhanka iyo saaxiibadan u weecanno si inoola wadaagaan goobaha ay ku sugan yihiin iyo subaxan sida loogu waabariistay iyo sidoo kale leeyahay qeybo ka mida gobolka waqooyi bari waxay heleen roobab markaasi roobab kooban oo shaawa loo yaqaano eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa sidai cawaberiga waa sida jawiga guud ee subaxan ee deegaanada aad ku sugan tahay dhegeysta ugu hore iyo waxaa dhici- maanta xagaar- halo halo halo
Hello.
ehe soo dhow
laakiin maanta gaarisin ay ku cusubo yaa waa ka gudbaya star f m halow
halo halo salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
anaa shabax sanguloor soonguri subaxan
waan dhowahay walaal macaan alxamdulilah cawbariga boqolbool weeye haye haye
qadka waan ka maqnaa beryahan meel leebkaa geed xun baan jira waan fiicannahay roobna waan weysanay laa hadda wax roob hataa nagu dhaxay ma laha haye
marka ilaah un baan leenahay hadda jawiga qabo u buu noqdayba ilaahayow baan leenahay indhaan kor u taagayna waa gart
marka ilaahay ummaddaas oo kale fariisiyaan leenahay abaarta allah naga soo bixiyo aamiin
soonkana waxaan leenahay soonka ilaahay amrigaan ku dhamaysan lahay ana siiya waana soo dhawaynaynaa aad baad umahadsan tahay thank you star f m halow
Hello, salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
wacalaykum Maxay- asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu Waa Maxamuud Daahir Dhaqane. Alxamdulilah, Ilaahay mahad leh.
Mm,
Waan salaana, wax dhib ma jiro, jaara waa iska fiicanna. Dhibaato hadda intaan la hadalin ma aanan maqlin.
haye Ilaahayow roob na siin baan leenahay.
haye Marka, dhegeystayaalka oo dhan waxaa leeyahay, subax wanaagsan meel ay joogaan reer Mandheera, Buulaxaw, ilaa Itoobiya, Garissa. Dhammaan waxaa leeyahay, Ilaahay ha la baryo, roob aan barino, nabad aan ku dadaalno. alxamdulilah ilaahay maadla walaal waan fiicannahay marka waxaan leeyahay madaxdana dadka ha loo shaqeeyo dadka hadda weli wuu nugul yahay meelaha abaara weli ha u daran dadka ha loo shaqeeyo mandhamaano iyo qayli waxba kuma tarayso waqooyi beri anag ilaahay baan barino abaarahaba noogu daran hadda raaxadaas iyo mandhamaano maba nahaysaba thank you marka waxaan leeyahay ha loo shaqeeyo dadka ale asalaamu calaykum oo Waalaikum- dheeras wax wanaagsanani walaashay waa waana wanaagsan thank you star f m halow asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma waa dhinta lisli haye dhimbilisli halkaad kaga sugan tahay sidee lagu yahay agga alxamdulilah waxaan kusukana suuqa garsoloj alxamdulilah aadaa la socon dhima jira boqolkiiba boqol waaye haye waa la furi ammaanka waa okay idaacadda maqalkeeda dhanka afka kala socdaa okay boqolkiiba boqol waaye aada loo wanaagsan yahay Mm, Een, waxaan leenahay insha allahu tacaala een, een, gobolka waqooyi beri dadka ilaahay ha baryayna ilaahay annaka dhan aan barina annakana waa idiin soo baryayna ilaahay roob wanaagsan hana siiyo ee cudurrada jirana allah naga bixiyo dhammaan muslimiinta gobolka waqooyi beri joogtan dhammaantood waa salaamaya idaacadda dadku xiran waa salaamaya cumar akhyaar oo idaacadda si khaasa ugu xiran weli waa salaamaya thank you dhammaantiin waa salaamtid wasalaamu
wacalaykum calaykum waraxmatullahi asalaam waraxmatullahi wabarakaatu star f m halow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma saaxiib ii waran waa fiicanna saaxiib waa maxamed towane gaarisaa dhiga bure haye gaarisa iyo subaxan maasha allah alxamdulilah Mm, ilaahayow maalena cirka wuu hooray la bariga la badiyaan leeyahay marka waan ku salaamay dhegaystayaasha dhammaanna waxaan leeyahay jimco wanaagsan caafimaad iyo barwaaqaan lili thank you aad baad umahadsan tahay star f m halow
hello masacbo hahey waa qordheer burbur haye qordheer burbur iyo subaxan
subaxan wallaahi xaafada burburo oo socodka gaadiidka hadalaanta sida ilaahay ugu talagalay maadaama shalayna wax hays uu noo da-ay subaxaana cirka dhamaaqam uu yahay ilaahay noo keenayaan leeyahay masacbo adi iyo dhegeystayaasha ee muuse ee, ee, yuusuf bakad dhammaantiin waxaan leeyahay subax wanaagsan masacbo bisha ramadaan u barakaysanad oo kheyrkeeda wadato u barakaysanad shahar ramadaan ayaa fooda nagu soo haysa waxaan leeyahay muslimiinta dadka tijaarta ah dadka fuqarada ha la saacideeyo maxaa yeelay alla subxaana watacaala waxaweeye wuxuu dhahay qofkii ama nabi- nabiyullahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam in- in bisha ramadaan shahar ramadaan ninkii qofkii dadka dadka dadka fuqarada ah qofka saacideeya waxaaye wallahi baabu rayaan uu kuleeyaa waa ku salaamay aad baad umahadsan tahay star f m halow
salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
alxamdulilah alxamdulilah naxariis ilaahay aan shiilabadaa lagu soo kacay haye
wallaahi meeshaan joogno alxamdulilah haye
cirkana saaka waxaan u malaynaya inaan roob ka dherji doogno daa ilaahay noo soo idmood insha allah
muslimiinta kullina waxaan leeyahay ilaahay hala bari ilaahay idinkiisa waa tahay aad baad umahadsan tahay star f m halow waa ka xumahay qadka ka heliya dhegeystahaasi waa dhegeystaha kale haddii aanu baaqno star f m halow waayahay mar kale qadkaayuu ka baxay saaxiibkaasi dhegeystaha kale star f m halow
halow soo dhow
lood baan ku bara alxamdulilah magacaaga
karbura hahey see luguya halkaa ku sugan tahay
waa fiican waa alxamdulilah ro- roob maan rajaynaynaa haye
wasiir ku-xigeenka soomaaliya kumuu darin maxaa wacan Ru- waalka ruto yaa
wasiir ku-xigeeya ee
soomaalida kumuu darin waqooyi bari maxaa wacan waa ku jiraan waa ku jiraan afkay ka hayaan soomaalida wasiir ku-xigeenada dabcan eh, haddii aad si fiican u akhriso dhegeystaha kale star f m halow
halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma alxamdulilah nabada lagu baabarisa gaarisan kaala soo hadlay gaaraan bolifkin haye
marka dhib ma jiro maan dhammaan raila iyo iyo adambare saaka wuxuu ku hadlayn waa maqlay haye
marka adambare horta shaqaa loo dirsan uu galaya meesha iyeni defense waay waxaaya arrimaha dad- dawladaha kala shaqo ku leey mogi inuu soo kala weli siyaasadu dhex taagan waata iska dhaaf arrimaha si soo cawaberiga aynu ka hadlayna dabcan marka anaga cawabariga waa dhag dhag railana hore u socdo aadaad umahadsan tahay waayahay dhegeystayaasha ugu dambeeyaan siinaynaa fursadda daqiiqadii ugu dambeeyey xubinta suux wanaagsan aynu ku guda jirnaa star f m halow halow star f m
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waan fiicannay nabad baan ku barinay ilaahay mahadii waa cumar ganay oo jaanjo joogo haye jaanju sidee lagu yahay cumar
jaanjo xalay nabad baa lagu bariyey xogow roob ana habeen hore waan helnay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin afar sanaba roob maana helin ha
ilaahay bay mahadda u sugnaatay aada iyo aad baan u fiicannahay ramadaan kariim un baan leenahay ilaahayna roobkaa noo soo isku raaciyaan leenahay qalalaasi iyo dhibna allaha naga ogaado carradana abaar abaar baa ka jirtee dadkan la doortay ha loo nuglaado dadkii doortay ha u nuglaadaan baan leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu wuu mahadsan yahay cumar dhankaasi iyo eh, jaanju ayuu naga soo wacay asagana xigaha soo dhowow suux wanaagsan halow aa ka gudbayaa uu mashquulsan yahay waqti ma hayno dabcan daqiiqadii ugu dambeeyay aanu ku guda jirnaa star f m halow
asalaamu calaykum musacab wacalaykum asalaam waraxma
waa cumar akhyaar oo jooga magaalada mandheera soo dhow cumar mandheera iyo subaxan
laakiin alxamdulilah si wacan oo wanaagsan aan ku waabarisanay Haye.
ilaahay nabadgelyo waa ninkiisa aad ayuu u degan yahay Mm, dabeecadda maqalkeedana aad ayuu u wanaagsan yahay laakiin haye waxaa waaye saanqaan roobeeda noo muuqato cirka xowraa saaran ilaahay waxaan leenahay roob bana iyo abaarta allah naga soo bixiye amiin waxaan salaamaya dhegeystayaasha istaafan ku xiran iyo maxamuud daahir dhaqane iyo dhimbel isbiye iyo ma- waxaan salaamaya muscab iyo yusuf bakar kulli waan salaamaya saad thank you mahadsanid cumar wuu mahadsan yahay dhegeystaha ugu dambe star f m halow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa ciise gusalaani kaasoo waaye soo dhow saaxiib masalaani iyo subaxan alxamdulilah nabadaan ku cababarinay intaan ognahay haye
wax dhiba ma laha nabadaa lagu soo kakacay haye
madaxweyneha waxaan leenahay dee wasiirada
waayahay dhegeystahaasi uu mahadsan yahay masalaan uu inaga soo wacay hal dhegeysta ayaanu siinayaa star f m halow
asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa macalimow xagar dheere nabad baan ku soo kaxnay nairobi see lagu ahaa intiis ka warqabtid aad baa loo wacanyay macalimu nairobi amo ilaah baa mahadlay roob baan helnay shabaxda aad maqlahayso war horteedaan fadhiyaa tan sidaad jiirahayso ma garat maasha allah intii bugta allah caafiyo ilaahay abaarta qaaran allah noogu bedelo colka nabad allah noogu bedelo aba macaa waalidiinteena allah cafiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu mahadsan yahay macalimu Eh, dhankaasi iyo xagar dheeraah ayuu markaasi naga soo wacay bal hal dhegeysta kale ayaan ku darayaa star f m halow
asalaamu calaykum muscab wacalaykum asalaam waraxma muscab ismaaciilow hahey gaarana gaarana abaan wadda soo dhow saaxiib gaarisa iyo subaxan
gaaris dhankaan kaga wabarista alxamdulilah ilaahay baa mahad ii shukri lahay nabad baa kuwa haye haye waa dhulo waa dhulo wax jira ma ogin mm.
alxamdulilah dhegeystayaasha dhammaan meel kasta ay ku nool yihiin waan ku salaamaya aad baad u mahadsantahay Afrikaan ku salaamaya Mhm.
waxaan leeyahay haddee wadanka ha loo caga dhigo yaan la burburin maryaasoo sicir barar uu ku jiro ha
jawi nabad ha lagu wadaan leeyahay wadanka nimankan maaragtay hardamayaan haye
Ah, wadanka maanta ha loo tura leeyahay waayahay aad baad u mahadsantahay asalaamu calaykum wacalaykum asalaam abaana waddaa garanaya garisa ayuu haa dhegeysta ugu dambeeyey aanu dhanka qaybta xubinta subax wanaagsan aan u siino fursadda dhegeystayaal xubinta wargeysyada sidoo kale soo maqasheen aniguo amsaa sumaaciil ayaan idiin akhrinayey markaasi waad ku mahadsantihiin dhammaantiin inaad dhegeysataan iyo sidoo kale saaxiibada markaasi iyaguna la wadaagay goobaha ay ku sugan yihiin iyo cawabarigooda iyo jawiga guudda
waa hagaagi dhegeystayaal idaacadda star f m codto gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal maalin wacan dhegeystayaal saaka taarikhda waxay ku beegantahay toddoba iyo tobanka bisha saddexaad ee maarso sanada labada kun saddex iyo labaatanka maalin jimco ah dhegeystayaal waa sida barnaamijka inooga barateen maalimaha isniinta arbacada iyo sidoo kale jimcaha xaaladaha guud ee waddanka ayaan ku eegnaa dhegeystayaal ku jeexjeexnaa iyadoo dhegeystayaal qodobka doodda halkaas aan kaa soo saarno si dhegeystayaasha iyaba annaga aan halkaas oga wada faalloona dhegeystayaal saaxiibaya barnaamijka si wada jir waxaa alaba inagu daadiya yuusuf bakar sidoo kale muscab ismaaciil maxamuud maxamed raalli hada dhegeystayaale barnaamijkan wuxuu socon doonaa ilaa iyo tobanka iyo qadarka soddon barqanimo hadduu ee bahraalli ka noqo saaxib yaal wararka iyo sidoo kale adeegyada qaybta barnaamijka ayaa qayb markaasi ka ah saaxib yaal arima xasaasi ah dhegeystayaal oo haddana mar kale cirka isku sii sheeranaysa waa dhanka saaxadda siyaasadda ee waddankee ayaad saaka mar kale maqli doontaan iyadoo aad maqli doontaan dhegeystayaal raayila odinga oo sheegay in markaasi ruto uu maxkamadda la la tiigsan doono haddana wuxuu kula tiigsan doonaa waad maqli doontaan dhegeystayaal waxaa sidoo kale imikan uu maqlaya dabcan aad maqli doontaan raayila odinga uu leeyahay in markaasi imikan ama under pressure uu leeyahay ama dunida imikan cadaadis xoogan ugu haysaa si aan u joojiyo dabcan mudaharaadyada ama dibadbaxyada markaasi isniinta loo kulansan yahay dhegeystayaal waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan mase maqli doontaan dhegeystayaal qaar ka mid a xubnaha ka tirsan kenya kwanza oo sheegan in ayagana aqalka mise halkuu degay mise deegaankiisa ee xaafadda nairobi ee karen ayagana dibadbax ay ku samayn doonaan isla maalinta dibadbaxa u dhigaya raila odinga waa arrimo iminkan dhegeystayaal isbiirsanaya is aruursanaya dhegeystayaal bal waan eegi doonaa saaka xaaladaha inkastoo ay aad u kulal yihiin sidoo kale noqotay midda ugu hadalha inta badan ee dalka dhanka baraha bulshada facebooka twitterka dhegeystayaal iyo sidoo kale idaacadaha iyo sidoo kale warbaahinada telefishinada wargeysada dhegeystayaal cid kale lagama hadlaya dhegeystayaal waxaa leeyahay labaatanka bisha maxaa dhici doona dhegeystayaal welwel iyo cabsi fara badan inkastoo dowladda iyadana markaas ay isgeejinayso saaxiibayaal arrimahaas ayaan saaka gorfeyn doonaa muscab ismaaciil iyo sidoo kale yuusuf bakat adigana sidoo kale barnaamijka qayb ayaad ka noqon doontaa hadduu ay bahraalli ka noqdo saaxiibayaal intaa muscab ismaaciil mikrofoonka dhegeystayaal ku wareejin bal markan iyo ogolaada inaan soo qabta mid ka mid adayga qaybta barnaamijka ka aha dhegeystayaal xafiiska ilaalinta xogaha waa xafiis markaasi maareeyay macluumaadka shakhsiyadeed sida ku qeexan xeerarka ilaalinta xogaha sanadkii labadii kun sagaal iyo tobankii la meelmariyey ee dhanka dastuuriga ah waana waajibaadka shaqa markaasi ka mid ah dhegeystayaal sida waxaa ka mid ah xakameynta sida markaasi loo soo saaro xogaha shakhsiyadeed xaqiijinta in markaasi lasoo saaro macluumaadka khaaska ah ay noqoto mid markaasi waafaqsan mabaadi'da ku qeexan xeerarka ilaalinta siraha dadka iyo sidoo kale in shakhsiyaadka ay helaan xuquuq weliba tallaabooyin markaasi loogu badbaadin karo xogaha gaarka ah dhegeystayaal ama ogtahay in marka ay macluumaadkaada waa macluumaadkaada shakhsiyadeed ee si qaldan loo helo inaad markaasi dhibaato kala kulmi karto sida khiyaaniyo weliba xatooyo waxyaabaha markaasi loogu aqoonsan karo dhibaato markaasi ku keeni karayso xilligan oo markaasi macluumaadka lala wadaago ama dadka in ay fududahay in macluumaadka laisla wadaago waxaa muhiim ah in markaasi xogaha soo saaro sidoo kalena ila ilayo inay si anshax leh u maariyaan xogaha qaaska oo ay raacaan mabaadi'da ilaalinta xogaha sida sharciyada cadaaladda iyo sidoo kale daafurnaanta xaqiijin macluumaadka lasoo saaro sida sharciga markaasi uu qabo xadidaada ujeedada waxay markaasi tahay micnaheedu inay tahay xogta lasoo saaro marka laga leeyahay keliya ujeedooyin gaar ah yaraynta xogaha dabcan xaqiiji in xogtada shakhsideed ay tahay mid markaasi ku filan oo ku saabsan inta lagamaarmaanka ahi saxnaanshuhu iyo xogta inaysan ahayn mid markaasi qaldan xadidaada kaydinta xaqiiji macluumaadka khaaska ah ee aan la kaydin wax ka badan inta lagamaarmaanka ahi dhegaysan ujeedooyin loo arooriyey hufnaan iyo ilaalin amnigaada markaasi iyo sidoo kale badqabkaada xaqiiji in la qaado tallaabooyin kasta oo aqligal ah si loo tirtiro xogta shakhsideed ee aan saxda ahayn dhegeysta mise lagugu qaldamay mise lagugu xadgudbay adigoo markaasi raalli ka ahayn waa in si degdeg markaasi loo tirtiro mise loo dabcan loo maxkamadeeya qofkaas dhibaatadaasi kuugey dhegeystayaal dadka waa inay wax markaasi ka bedelaan dhaqanka faafinta macluumaadkooda si ay markaasi u ilaashadaan xogaha gaarka ah ogsoonow waxaa lagu leeyahay waa inaa markaasi ogaataa xagta waa halka markaasi xogtaada aad u dhiibanayso mise qofkaad aad siinayso xogtaada shakhsidaadka xogaha laga aruurinaya waa inay markaasi garanayaan xuquuqdooda oo ay ka mid tahay in lagu wargeliyo sida markaas loo isticmaali doono macluumaadkaada ogow maxaa waa inaa weydiisaa maxaa loola jeedaa maxaa dabcan ka damacsan tahay halkay ka socotaa idaaraday ka socotaa maxaana deen maxaana doonaysaa maxaan ka faa'idaa maxaan ka helaya maxay isu korinaysaa waxyaalahaas oo dhan ayaa lagu leeyahay dabcan waa inaad su-aalo aad ka keenta aad ka weydiisa ma ah keliya inaad iskala booda sharcigaada iyo sidoo kale xoogahada maskaxda markaasi kugu jira xaqiiji oo waxaa lagu leeyahay xoogahada waa ina markaasi san iska bixin sidii hore ma ah howlaha ina markaasi kasoo horjeedsan karayaan oo soo saaridda guud ahaan ama qayb markaasi ka mid ah shuu xogaha qaaska ah ina xaq markaasi u leeyahay sixidda xogta been abuurka ah iyo sidoo kale marar habaabinta in la tirtiro xogaha beenta ah ama sidoo kale kuwa lagu marar habaabinayo oo ah dabcan kuwa xogaha markaasi xakameeya soo saaridda waxay mas-uuliyad markaasi ka saaran tahay sida ku qeexan xeerarka inay soo ka soo baxaan inay xafiiska guddoomiyaasha ilaaliya dabcan ilaalinta xogaha iska diiwaangeliyaan waa xogmaareeyaha iyo sidoo kale xog soo saaraha dhegaystayaal inay markaasi cusboonaysiiyaan shahaadada diiwaangelinta marka ay dhammaato muddada lagu talagalay labada sana dhaqangelinta mabaadi'da ilaalinta xogaha iyo weliba xaqiijinta hoggaansankeeda intay socdaan howlgalka dabcan howlaha soo soo saaridda xaqiijinta in dadka markaasi macluumaadka lagu aroorina ee u adeegsan karayaan xuquuqdooda xaqiijinta u adeegsanka soo saaridda xoogaha dabcan ee sharciga uu dhigayo inay markaasi sameeyaan qiimeyn la xidhiidha ilaalinta xoogaha marka uu badan tahay in soo saaridda xoogaha ay halis markaas sare ku keeni karto xuquuqda iyo weliba xurriyadda dadka dabcan macluumaadkaasi leh oo markaasi laga qaada dhegaystayaal haddaba dhegays waxaa lagu leeyahay xogtaada war waa mas-uuliyaddaada waan kugu celinaya war xogtaada waa mas-uuliyaddaada oo jooji cid waliba waxaan afka iskala gelayso cid waliba waxaa iskaga dhiibanayso jooji cid waliba wax markii soo dir lagu leeyahay iskaga dirayso jooji oo wax waliba markaasi adiga sirtaada ku ahaato oo sirahaada bannaanka iskaga bixinin oo wax waliba iminka waxay kugu aad ku badbaadi kartaa ay ku nabad qabaan dhegeystan intay markaasi wax walba afkaada aysan ka soo bixin dhegeystan uurkaada ku jira dhegeystan ilaali xoogahaada sirahaada ilaali markii laga tegi marka dabcan ilaa ah aad markaasi kala kulanto kuwa markaasi aad garanayso ama sidoo kale kuwa markaasi sida sharciga ah oo xogahooda sida saxda ah kugu sheego kuwaas oo kaleeyaha markaasi xogahaada u dhiiban kartaa dhegeystan tani waxaa kuusoo gudbisay dabcan hay-adda dabcan ilaalinta xogaha ee dalka ee loo yaqaano office of data protection commissioner wixii faahfaahin macluumaad waxaad u baahan dabcan doonaysaa hadda aad u baahan tahay waxaad booqan kartaa shabakadooda ama www o d p c g o k www o d p c g o k dhegeysan idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi dhegeysanaysaan saaxiibayaal barnaamijka hogaankaa dhegeystayaal bal intaan mascab markale kugu wareejin dhegeystayaal iminkanaan soo qabta mid ka mid adega qaybta barnaamijka safaricom had iyo jeer waxay markaasi taagan tahay inay qanciso macaamiisheeda isla markaana ka xaqabtirto adeegyada markaasi u baahan yihiin go maantri waa bisha markaasi qofka uu ku shubanayo macaamiishana markaasi u ogolaanayso inay helaan qiimo lacagtooda markaas u goyn karto ama xakameyn karta dhegeystayaal qof walba qarashaadkiisa iyagoo markaasi weli hayso xuriyad markaasi qofka wax walba uu ku kala dooran karo mise ku kala qaadan kara dhegeystayaal riibitaanka keliya ku xiran tahay hadday taa dhanka wicitaanka fariinta gabran hadday taa dhanka data bandol dhegeystayaal waa waa adeega markaas internetka qof waliba markaas farxad gelin waa farxad gelin karta dhegeysta maxaa sugaysaa ma aha cabdo iyo soo dir lacag ma aha sidan kaarkii baa iga go'ay ma arkaa sidan adigoo kaarkii kugu jiro ayaa markaas bilahada howlahada isku maamulan kartaa dhegeysta isku dabari kartaa dhegeysta waliba waqtan ugu qiimo yar waxaa laga yaabaa in maalin waliba boqol shin aad gadanayso saddex kun ay kugu tegeyso laakiin tan waxaa lagu leeyahay bal ka waran waa bishii oo waxaa lagu leeyahay laba kun aad gadan kartaa oo waxaa lagu leeyahay kun aad gadan kartaa oo waxaa lagu leeyahay shan boqol aad gadan kartaa howlahada markaas isku isku dabari kartaa dhegeysta ogsoonow haddana waxaa lagu leeyahay oo dhihii dhan hal meel laiskugu keenay oo waxaa ka mid waxaa laiskugu keenay maxay tahay haddii aad markaasi shan boqol gadato two g b aa lagu siinayaa dhegeysta oo internetka aad ku isticmaali karto iyo sidoo kale two g b oo markaasi youtubeka aad u isticmaali karto iyo sidoo kale waxaa lagu siinaya boqol markaasi daqiiqo oo aad qofku markaas uu kula xiriir kara bishaasi isku rareebi kara dhegeystayaal bal ayaa ka wanaagsan laakiin taasi anaga ma fahamsano oo cud waliba waateeda labaatanka iska soo qabsa iska gasho maxaasi ma aha adeer ukaadi ukaadi intaada yar soo qabso oo markaasi dadka way dabcan dunida way jahan qaaday waa inaad dunida markaasi la qabsato oo la jahan qaada dhegeystayaal waxaa keliya qaraacaysaa xidig hal ibr ibr afar gees ama star one hundred haash ka dhegeysa kadib waxaad sii aadaysaa lambarka sagaalaad ee bay kadibna waxaad sii aadaysaa lambarka sii shanaad ee go mantry kadibna adaa sii kala xulanaya dhegeysta haddaa rabta dhanka wicitaanka haddaa rabta dhanka dhegeystaal fariinta gaaban haddaa rabta dhanka data bandol dhegeystaal halkaasi iyo markaasi baahida waxaa dhan markaasi shirkadda isgaarsinta kaaga xaqabtinaysa dhegeystaal iminkan tilaabso oo dib aad isku reebeen dhegeystaal sheekada ha kuu socoto shukaansiga ha kuu sii dheeraado xitaa waa sii labaysan kartaa waa sii saddexaysan kartaa dhegeystaal cid walba tabarteeda dhegeysta waxaaba intaasi ku sidhin in adeegan gomantry ayaad ku heli karaysaan telefoonno casri ah ka faa'iidayso adeega shirkadda isgaarsinta ee safaricom ee gomantry waa adeeg markaasi aad ku helayso wicitaan adeega internetka iyo sidoo kale fariinta gaaban dhegeysa maxaa sugaysaa haddaba anaa kuu sheegaya adeer maantaba ku tilaabso oo dhaqaaq oo marka sidaa doonto ugu adeegso adigoo markaas eheladaada qaraabadaada raxiinadaada waxaaso dhan dadkaada aad markaas la xiriiri karto si howlahaada ganacsigana wax badan isku dabaradi karto isku dabaradi karto dhegeystayaal adigoo ka faaidsanayso goomantly ee shirkadda isgaarsiinta safaricom star one hundred hash ama xidig hal ibir ibir afar gees kadibna lambarka sagaalaad si aad ee bay kadibna waxaad siadaysaa goomantly ee lambarka shanaad kadibna adigaasay kala xuninaysaa oo aad kala garanaysaa dhegeystayaal halkaasi ayaan ku dhaafaynaa saaxiib ayaal waan isku soo laaban doonaa qeybaha dhegeystayaal ee kale ee adeegyada qaybta barnaamijka ka ah iminkana dib ugu soo laqono barnaamijka hogaanka idaacadda star fm codka gobolka qeybaris yuusuf bakadi muscab ismaaciil sidaa barnaamijka ku maqlayseen saaxiib ayaal muscabow dabcan hala socota xaaladda halkay marayso oo dabcan waad dareemi karta warbaahinada waxyaalaha iminkan aadka loogu hadalhaya qayb ka tahay sidoo kale waxyaalaha iminkan wadanka aadka loogu hadalhaya kamid tahay qof waliba marka banaanka socoto waxaa laga hadlaya isniinta maxaa dhici doonaa isniinta sidee markaas noqon doontaa maxay arinta ay noqon doontaa dhegeystayaal ama ay sidee arinta ay noqon doontaa isniinta maxaa la sugaya maxaa filcelin ay noqon kartaa inkastoo hadda leeyahay madaxweynaha sidii rabay oo ugama filcelin balse wuxuu sheegay inay tahay mid markaas la doonayo in uu ku carqaladeeyo sidoo kalena uu doonayo in dowladnimada uu ka hor istaago taasi oo raila odinga isagana uu sheegay intaan si uusan u jeedin balse u jeedo waxyaalaha danta wadanka ama kenyaanka ay ugu jirto musacbow yuusuf waxyaalo badan ayaa hadda moodaa inay hoos usoo hoos markii hore ahaayeen oo hadda banaanka usoo duseen waxyaalaha laisku haysta waxay tahay xitaa markaad deegto shalay baarlamaanka labada kooxood xildhibaanada waad arkaysay oo way hadleen midba gaar ayuu hadlay kuwa mucaaradkana gaar ay u hadleen kuwa muxaafadkana gaar ay u hadleen laakiin halkaasi waxaa leeyahay dhammaantood waxay iska indhatireen soo jeedimadii waa shakhsiyaadka si gaara kuwa goolodiimeedyada ee ahaa in la wada hadlo iyo waxyaabahaasi oo dhan kuwana waxay dhaheen sidaa sheegtayba waxaan ku hor mudaaharaadi doonaa guriga raila odinga kuwana waxay leeyihiin raila odinga ayaa la doonayaa in la khaarijiyo oo la dilo si gaara waxay weli hadalkii waxay daba socdaan regadi gishagwa oo ahaa huyu mzee nisisi nayeye huyu mzee amesumbua kenya for the last sixty years uyidhi wakiwa na baba yake wakati wa kumalizana na huyu mtu ni sasa nataenda akendanga hadalkaasay daba socdaan yani waxay leeyihiin gishagwa ayaa arbacadii waad arkaysa yusuf isagoo sheegay in raila iyo aabbihiisa siduu sheegay muddo lixdan sano ayuu yidhi ayay waddankan soo dhibaato ku soo hayeen wakhtigii aan markaasi ciribtiri lahayn ama aanu fariisiin lahayn wakhtigan waayuu leeyahay wuuna tegi doonaa soo laabashana ma lahan ayuu leeyahay akendanga wizurudi siyaabo kala duwan ayaa loo fasirtay ereygaasi yusuf waad aragta hadda mucaaradku waxay leeyihin raila daqsi haddii korkiisa lagafta waa maqli jire haddii wax yar yacni haddii qodax yar ee durta raila odinga waxay leeyihiin waxaan u qabsanaynaa dowladda weli gashagwa iyo ruto ay haystaan marka hadda yusuf waad aragta haddana raila isagana wuxuu leeyahay ruto ayaan maxkamad geenayaa raila odinga ayaan gurigooda gurigiisa ku hor mudaaharaadaynaa waxyaabahaasi oo dhan yusuf wax markii hore jira maahan iyadoo laba maalin ay ka harsan tahay weekend keliya ka harsan tahay maalintaas aadka loo sugayo oo laleeyahay tenshonka iyo weliba aad iyo aad ay markaasi uu dalka ilaa hadda isku bedelay jabigiisa marka yuusuf hadda waxaanu marka hore aanu ka bilaabaynaa bal arrintan la xidhiirta waa dhankaasi iyo raila odinga iyo ruto arrinta la xidhiirta awilsiyu uu leeyahay dabcan waan ku dacweynaya waan ku dacweynayaa oo maxkamadda ayaanu ku geenaynaa bal sidee ku imaatay arrintan yuusuf muscab horta waxay ku imaatay raila odinga inta badan dabcan waxaa asaguu sheegayaa in uusan qayb markaasi ka ahayn wixii wadanka markaasi ka dhacay kun sagaal boqol sideetan iyo labadii wixii military coup loo yaqaan afgambigii wadanka markaasi ka dhacay waqtigii mooy laakiin shakhsigaas waqtigaas waxaa aad loogu xaminaya in uu ka dambeeyey raila odinga oo shakhsiyaad markaasi ka agdhibaa oo asaga aad qaybta militariga ku jireen inay markaasi doonayaan in ay u sameeyaan afgambi oo sidoo kale asaga xilka markaasi u fududeeyaan laakiin taasi ayaa markaa arrintan daba socota hadda wuxuu leeyahay waxaa laygu qaldayo aniga ma ahan hadda wuxuu leeyahay ruto wuxuu igu qaldaayaa wixii markaasi dhacay kun sagaal boqol sideetan iyo labadii waa nineteen eighty two oo markaasi dhacay wuxuu leeyahay taasi maaha hadda wuxuu leeyahay sababtu aniga taasi igu soo lifaaqayo mise igu qabanayo waa inaan ogaado maxkamadda la tiigsanaya xitaa halkan ku dhacay aniga qayb militari baan ka tirsanaa militarigan ku jiray xukuumaddan wadanka ka hayay dabcan wuxuu leeyahay tacdiyadii dhibaatadii aan la soo kulmay waqtigaas ama kala kulmay dabcan moy laakiin asaga waqtigaasi muusan ogeen markaas wuxuu yidhi hooyadiis ayaa cuntada afku gelin jirtay buu yidhi.
aad Een, waxaan xoola jeedaa wiil yar ayuu ahaa Wiil yar buu ahaa.
oo weli cidda familiga ku tirsan Mhm.
Ee, marka yuusuf markaad adeegto reela udhinga isagoo hadlay wuxuu leeyahay xilligaas waa la i qabtay yidhi Mm.
waa la i xiray صح lix bilood ayaan xabsiga ku jira yidhi kadib maxkamadda laisoo taagay dembina waa la igu waayey هديات maxkamaddii waa dembi way igu waysay waysay, mhm.
oo xukuumaddii way ku guuldareysatay inay caddaymo keentay yidhi marka sidaas la ajligeed maadaama laisii daayay oo dembi lagu waayey Mhm.
waa khalad ayuu leeyahay Aad iyo aad.
in muddo meeqa sana yarayo joyisfo sideed iyo toban طبعاً.
sano ilaa iyo isku dar eh, saddex iyo labaatan sano waa ku dhowaad afartan iyo dhowr sano waay هديات ama konton sano ku dhowdaan filayaa Mhm.
muddo intaasi laga joogo Een, waad fahmi kartaa dabcan eh, ilaa iyo eh, xilligaas wuxuu leeyahay ma ahan aniga in hadda laiisoo eh, laiisoo sheega camal oo liigu eedeeyo marka arrimahaasi hadda yuusuf eh, maxaa ka dambeynaya waxaa la isweydiinayo in hadda waxyaabahaasi oo dhan hadalladaasi aadka u kulul horta wax walba waxay ku imaadaan Een, hadda waxaa arrintan ka keenaya maxay tahay horta madaxweynaha dabcan wuxuu ula jeedaa sababta hadda arrintan ka keenta isaga madaxweynaha waxaa laleeyahay waa arrinta buuqan iyo qaalidan iyo waxyaalaha markaas oo kicin tahay dabcan waa lala socday maalin dhaxaas in aad loo hadalhaya laleeyahay waxaa la doonaya in la gala madaxtooyada oo hareerada oo dabcan waa la socotay markii baabuurada eh, sawirro qaar la soo gelinayay oo dabcan wadada geelayso state house dhammaan la xiray Wadooyinka galaya.
Eh, la kala jekirina la fiirinaya baabuurta halkaas gelayso kasoo baxayso dhammaan la fiirinayay Sax.
taas horta imaatay in arrintan ay walaaca ay keento sidoo kale madaxweynaha uu sheegay in uu doonayo in marka la qalqal la geliyo madaxtooyada ama dhibaato la gelgeliyo xukuumadda taasi ay marka dabcan eh, hal- halbeegiisa uu kaga dhigay marka ma ah kun sagaal boqol siddeetan iyo labadii sidii wadanka markaasi ku dhacday ama afgembi ku dhacday marka waxaa intaas taasi ay imaatay markii lagu arkay ama tuhun fara badan ay soo galeen ama la sheegay in dadka ay doonayaan inay ku dibadbaxaan madaxtooyada weli iyagoo tusaale usoo qaadanaya waddanka sri lanka aad iyo aad waan ogsoonnahay in aqalka madaxtooyada ay galeen shacab aad u calisan oo xitaa swimming poolka ay ay ku dabcan ku dabaalanayeen Ku ay gelayeen dabaasheen.
waqtiga xitaa tu- meeshii waxa ku cunayeen way galeen way galeen madaxweynaha.
kitchenka Mhm.
Een, hadda kenyaanka markaad fiiriso yusuf waxyaalaha ay ku mahadaysanayaan xitaa waxyaalahaasaa ka mid ah aad iyo aad Ee, ku hadda soo qoray aan arkay eh, ma sugi karo inta aan selfi iskaga soo qaaday aqalka madaxtooyada yacni sawirro iskaga soo aad qaadayo.
iskaga soo qaadayo waa tahay waa Em, waxyaabaha markaasi kaftanka kenyaanka ay ka mid tahay aad iyo- yani aad- dabcan runka maahan dabcan aad baa loo hadalhayaa aad baa loo hadaya iyo dhabka maahan Aad iyo aad.
laakiin waa iska kaftan way wey.
fowday fooda ay ula jeedaan Ah, way ogyiin state house inay geli waa karin tahay muscab eh, waxaa hadda aad loo hadalhayo waxaa ka mid ah labaatanka bishan oo laba maalmood keliya inaga xidho waa maalinta sabtida iyo sidoo kale xadda Sax.
isniinta waxaa leeyahay waxaa loo ba- dabcan eh, loo eh, ballansan yahay in dhammaan iskugu soo bixi doono dabcan qaarkood xildhibaanada qaarkood markaasi kuwa ka tirsan azimiyo loomoja inta badan waxaa leeyahay dadkooda ay abaabulayaan dadkooda markaasi doonaya inay qaarkood kasoo qaadaan gobolada kale keenaan wadanka ama caasimada keenaan si dibadbaxda qayb markaas uga noqdaan Sax.
waad garanaysa markay dibadbaxyada dhacayaan wax walba filo wax walba waa garan karaysaa Een, een, eh, sida had- mid ka mid ah culamaa diinada dalka ay sheegayaan eh, maalinta shalanta ay sheegeen in wax walba hadday dhacayaan ay dhibaatada ay wadato wuxuu markaasi kaga digay in raayila mucaaradka ay markaasi yareen xakameeyaan laakiin hadda waxaa lais- laisku barbardhigayaa sidee markaasi arrintan uga duubnaan doonto ilan ayagaa sheegeen ama azimiyo la umoja waxay sheegeen in markaasi ay kaga duubnaan doonto dibadbaxyadii hore wadanka markaasi kaga dhacay tan waxay leeyihiin waxay noqon doontaa mid laiskugu duuban yahay mid ay halka ka dhig- eh, dabcan ka dhigi doonto kenyaanka ay sidoo kale muxaafid mucaarad aysan ka dhigi doonin si markaasi loo ogo- eh, dabcan cid waliba ugu aragto xaaladda waddanka markaas ay ku sugan yihiin qodobada markaasuu soo saaray waa saddex oo had markaas alkudhigiisa keli ay tihi Raila Odinga in markaas wax laga qabto ilaa haddana dabcan inta badan waxaa leeyahay waa lagu darqinaya waa lagu cadaadinaya madaxweynaha oo waxaa leeyahay arrintan si ay intay sniinta la gaarin waa inaad si degdeg uga hadashaa hadda waxaa leeyahay waxaa la sugaya bal arrintan inkastoo laakiin dhanka aan u imaan doonaa cadaadiska caalamiga iyo sidoo kale raa'ila asagana lagu saari leeyahay waa arrintan u kaada jooji waxaa la sugaa bal sabtida iyo xadda inta badan aad kuma- een, Loo hadlo.
loo hadlo ayaa la sugaya bal madaxweynaha in arrintan mar kale uu soo hadal qaado ama uu soo faragelin doono ama uu dhihi doono bal u kaadiya bal waxyaalaha rabo waa la tixgelin doona waan fiirin doona guddi baa lasoo saari doonaa si arrimahan loo fiiriyo intaasoo keliya la sugaya hadda ma sabti bay noqon doontaa mise axad bay noqon doontaa laakiin haddii taasi jawaab la waayo waxay noqon doontaa in isniinta markaasi caadi usii noqon doonto si horaan loo iclaamiyey muscab eh, madaxweynaha int- inta badan eh, waxaa leeyahay waxaa ka shaqeeyeen culamaa diinada wadanka si markaasi iskugu dayaan in arrintan ay fargeliyaan oo madaxweynaha ay la hadlaan sidoo kalena la hadlaan Raila Odinga laakiin Raila Odinga durbaba uu ka biyadiiday wuxuu sheegay in markaas ay sh- dad labato ayba yihiinba oo aniga agtiisan kasoo dhabaan karin hal wada ayaa noo bannaan ayuu yidhi wuxuu leeyahay hal waddan baa inoo bannaan in markaas xaaladda waddanka hadda markaasi taagan Wax laga beddelo.
wax laga bedelo keliya ama inaan anagu dibad baxno inaan dibad baxno wax labeeya ma jiraan maqli jirin raila dabcan uu ku adkaysana meeshiisa Hay.
waaba sidii horaanba uu sheegay isaga waqtigii uu dabcan ka shaqeynayay ee au oo dabcan waraaqda casirdaata wixii ay imaanaysay asaga wuxuu sheegayba in hadda waddanku si toosa ugu soo jeesanayo dabcan waxaa leeyahay waa qowlkiisa uu doonaya uu leeyahay ugu dambe inuu noqon doona si xaaladda waddanka wax uga bedelo waa hadalkiisa waan ku dhiman ayuu leeyahay waa hagaag idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan saaxib ayaal aad ku mahadsantihin la socodka dhegeyska idaacadda codka gobolka waqooyi bari saaxib ayaal dhammaantiin meel walba aad joogtaan iyo si walba oo inoo dhegeysanaysaan waan iga mahadcelinaynaa sida quruxda badan aad la socotaan oona dhegeysanaysaan saaxib ayaal bale iminkan dhegeystayaal dabcan muscab waa la socotay ee xaaladaha ee wadankii waxaali markaas hadda aan ka hadlayna dhegeystayaasha ee muscab dabcan raila odinga wuxuu mar kale sheegay in haddana cadaadis uu la kulmayo oo dabcan uu kala kulmayo beesha caalamka iyo sidoo kale ee dadka markaas wadanka qaybahooda kala duwan oo markaas ay leeyihiin warbar xaaladda markaas yana deji laakiin asaga weli wuxuu ku adkeysanaya in arrintan aysan hadda waqti aan laga laaban karin aan la joogin ay tahay mid la doonaya in hadda waxqabad- waxqabadkeeda iyo arrimaheeda in hadda markaas si- si dhow- si hadda ay dhowdahay in wax laga qabto wuxuu leeyahay waqti kale in la- oo lasii fiirinayo ma jirto waqti kale oo markaas dad kale la hadal maqlayo ma jirto wuxuu leeyahay hadda keliya waa in markaas la hadal maqlaa dadkeena ama dadka shacabka oo dabcan ula jeeda uu sheegay in markaasi doodbaxo keliya markaas ay ku qana- ay ku qanacsan yihiin sidoo kalena ay markaas raalli kaga noqon karaan howlaha sida markaas u kala socdaan raila odinga ee inta badan dadka markaas qubrooyinka kuwa- waa qubarada kuwa siyaasadda aad uga faallooday waxay sheegayeen ay leeyihiin dabcan wuxuu ku adkaystay uu ku adkaystay ee dhanka dibadbaxa ah markaas la doonayo loo kulansan yahay oo inta badan hadda markaad wa- wadooyinka aad tegayso markaa baabuurada raacayso iyo sidoo kale markaa qofka la hadlaysay xitaa nairobi waxay markaasi kaala hadlayaan ma ka qaybgelaysaa dibadbaxa ma arkaysaa dibadbaxa sidee u socdaa maxaa kula muuqataa dabcan eh, waa arkaysaa qaarna waxay soo sabiranaya waxay soo sabiranayaan soo saarayaan baabuurtii labadii kun toddoba iyo tobankii labadii kun saddex iyo tobankii dibadbaxyada waqtigii markaas ay dhacayeen eh, eh, tiya gaaskii waxyaalihii faraha badnaa ee ayagana soo sabiranaya waxay leeyihiin tani haddana mar kale waddanka markaasi dib ugu soo noqon doontaa ma buuqii qaylidaa soo noqon doontaa laakiin inta hadda railo uu ku adkeysanayo waxaa ah, hadda ay sheegayaan dadka qubara markaa telefishinada aada u dhegeysato ama oo la socoto mise idaacadaha ee kuwa siyaasadda ka faallooday waxay sheegayaan muscabow leeyihiin midda waxay mahayd marka hore inta arrintabasan la gaarin in marka hore dowladda ay ka hadasho ay ahayd in do- markaas dowladda ay soo fargelisay ahayd in markaas dowladda ay xaaladahan ay markaas dejiso ayay ahayd laakiin taasi hadda may dhicin oo sidoo kale dowladda- dowladda cidana waxaa leeyahay markaas teeda ay markaas la quman oo la saxna halka tii mucaaradkana ayagana tooda la saxan tahay la quman tahay kaduriba markaas teeda ay markaasi u egto inay markaasi saxan tahay marka waa la ogaan doonaa laleeyahay isniinta bal arrintan waxaa sidoo kale ay ku xiran tahay maalinta sabtida iyo berito ay inta badan dadka siyaasiyiinta ay hadlaan ay ka kala hadlaan goobaha fagaaraha goobaha markaas cibaadada ama kiniisadaha inta badan ay ka hadlaan laakiin hadalhayntu weri way socotaa oo watan markaas aad looga hadlayo warbaahinta waa la socotaa wargeysada waa la socotaa waxay la saakay xitaa ay qorayeen shalay waa la socotay eh, idaacadaha waa la socotaa barka baraha bulshada waa la socotaa inta badan waxaa aadka loo hadalhayaa waa arrintan maxaa markaasi soo kordhinaysaa maxay arrintan markaas u noqon karta u dhimi karta xukuumadda ruto waa arrintaad isweydiinayso asagana ma noqon doontaa wuxuu markaasi fududaysanayo mise sahlisanayo in markaasi cawaaqib ay ku keento mise xukuumaddiisa Wa- waatan hadda welwelka faraha badan asaga ku hayso aad iyo aad waad aragtaa yuusuf eh, dabcan horta waxaa meesha ugu muhiimsan ee mar walba raila odinga loo sheegaya waxay tahay in dibadbax ay noqdaan kuwa nabdoon wax mar walba hataa madaxweynaha waad maqlaysa isagoo aqalka madaxtooyada ka hadlayo wuxuu dhahay en, sharciga ayaa ku ogol dastuurka ayaa ku ogol oo xaqaaga inaad dibadbaxid Aad iyo aad.
laakiin wuxuu dhahay waa inaad dibadax dibadbax nabdoon aa samaysaan haddana yuusuf hadal kale ayuu sii raacay madaxweynaha wuxuu leeyahay kolley waan ku ognahay oo dibadbax nabdoon samayn maysid aad iyo aad you, you can't do a peaceful demonstration yuu leeyahay oo wuxuu leeyahay haddana waan ogaa sanado badan oo aad markaasi soo samaynaysa dibadbaxasi waana ogeen inaad u- dhibaatooyin aad la- markaasi ay ka dhasheen dhibaatooyin ka dhashay ka tahay ee ka mid tahay in ganacsiyo iyo weliba khasaare ay imaadeen marka wuxuu leeyahay haddii aad isxakameyn karto adiga ee ka mas-uula yuu yidhi dadkaasi dhibaatooyinka ka imaada iyo wax walba waana fahmi karta marka madaxweynaha sidaasi uu leeyahay hadda sidaas sheegtay baa raila odinga arrintan wuu u diiday oo wuxuu leeyahay meeshan lagama soo noqonayo oo hadda halka aynu tagnay labadaasi maalin ee soo hartay ee, kama soo noqonayno waxaan filayaa maanta inuu tegi doono gobolka ee, inuu ku sugnaan doono og- een, ee, dhankaas iyo mount kenya inuu aadi doono ayaan filayaa Yusuf.
Bartamaha dalka.
bartamaha dalka haddana arrintan waxay kusoo aadaysaa yusuf iyadoona ogsoonahay een, laba iyo toban ama afar iyo labaatankii saacadooda lasoo dhaafay waxay buuqi dalka ka jiray Aad iyo aad.
kadib markii madaxweynaha uu soo saaray konton liis oo ah liiska c e s ka ama wasiir ku-xigeenada uu soo saaray haye haddana yuusuf waxaa jirta aleeyahay xitaa eh, sida wargeys saaka u qoraya in wadanka dollarka xitaa shortage of dollars ee la sheegaya yacni waxyaalo badan ayaad moodaa rail odinga inuu uga faa'iidaysan doono arrimahan oona uu dad badan ku heli doono gacan markii Aad loo iyo.
fiiriyo xilligii ololihii Mhm.
yacni isbedeladii la doonayey een, xilligaasi oo ay ee, xukuumaddu iyadu qudheedu ballanqaadaysay iyo hadda uu leeyahay waa laga gaabiyey arrimahaasi oo dhan oo isbiirsaday ayaa hadda uu tunka ku sitaa raila odinga walow hadda waxa ugu muhiimsan isagay tahay saafarka oo la furo hanaanka doorashada i b c in qiimaha sare ee nolosha hoos loo dhigo iyo qodobka saddexaad ee i b c soo xuritaankooda xubnaha guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha i b c in laga wada tashado Een, markaan u nimaano arinta cadaadiska raila odinga uu kala kulmayo dalka dibadiisa wuxuu leeyahay een, ama sida wararka ay sheegayaanba wadamada qaar safaara- safaaradaha wadamada qaar ee dalkani nairobi eh, magaalada nairobi safiiradooda iyo sidoo kale eh, dibadbaxyo eh, aan dhahday een, waa wicitaano dalka dibaddiisa uga imaanaya raila odinga sida la sheegayo oo la leeyahay een, waa in markaasi aad is- bal u yarkaadi bal tartiibso bal dib u dhig yuusuf hadda nairobi oo kale oo leeyahay dibadbax uu ka Aad dhacaya iyo aad.
waa xarunta u n waa Sax.
ogtahay oo safaarado badan ayaa ku yaallo sidoo kale xafiisyada badan oo qaramada midoobay ayaa ku yaalla waxaa leeyahay hal saac oo keliya dibadbax ama oo Ma xamili wadada karaan.
xirmato ma la xamili karo waxaa leeyahay sida ay- hataa ay sheegaanba waxaa leeyahay yuusuf nairobi markuu dibadbax ka jiro iyo caasimadaha kale ee africa markay dibadbax ka jiraan isku mid maahan ayaa leeyahay halkaasi saac ama labadaasi saac waxaa leeyahay madaxweyneha waxaa laga yaabaa intaasoo qof oo dalka dibaddiisa intaasoo madaxweyne inay soo wacaan intaasoo safaaradood intaasoo markaasi qarada- qaramada midoobay ka imaanaya koolal ah inay soo galaan ayaa leeyahay aqalka madaxtooyada sababtoo ah waa u n habitat waa yacni qaramada midoobay Yiri yiri.
xafiisyada- waa og tahay halkaasi waxa xafiisyada ku yaalaan marka wadooyinka way xirmanayaan waa og tahay walwal ayaa imaanaya iyo waxyaalo badan waana sababaha markaasi ilaa iyo hadda raila odinga eh, cadaadis dalka dibaddiisa Looga uu saaray.
imaanayo Eh, laakiin se asaga wuu iska dhiga adeegaya kalonzo xitaa shalay isagoo hadlayo waad maqlayse wuxuu leeyahay ma anagu ma doonayno in dalkeenna soo faragishta yidhi Eh, dabcan waxyaalaha markaasi halkaasi ka jira ayaa waxay tahay uu leeyahay waa in markaasi qasab anaga waxayna aan u madax banaanaana waa in anagu aanu samaynaa wax walba oo dalka dibaddiisa wax nooga imaanaya marna ayuu leeyahay taasoo micnaheedu tahay in cadaadis walba oo dalka dibaddiisa kaga imaanaya aysan markaasi aqbali doonin oo waxyaalahooda ay sii wadan doonaan Een, bal saa sheegtay yuusuf eh, waxaanu soo qaban doonaa dhankaasi iyo eh, qadar adeega qaybta ka barnaamijka laakiinse aniga ayaa markaasi akhrinaya safaricom haddii aanu markaas dhegeystayaasha la, la wadaagno bal waxa markaasi shirkadaasi safaricom ay eh, u keentay safaricom had iyo jeer waxay markaasi u taagan tahay inay qanciso macaamiisheeda islamarkaana ka xaqabtiri doonto ama ka xaqabtirto adeegyada ay markaasi u baahan yihiin go monthly ayaa macaamiisha u ogolaanaysa inay helaan qiimaha lacagtooda ama xakamaynta kharashaadkooda iyagoo weli haysta xorriyadda doorashada haddii ay rabaan dhanka wicitaanka fariinta gaaban ama data bundle oo adeega internetka ah adiga ayaa markaasi een, iska leh inaad kala doorato xorriyadna u leh haddii aad rabto inaad wicitaan qaadato haddii aad s m s doonayso oo dadka s m s ka ku jaadgareey aad tahay iyo haddii aad doonaysaba internetka inaad isticmaasho oo data bundle maxaa ku geliyey mashquulka kaarkiiba iga dhammaaday internet ma haysto iyo fariin ma diri karo waad aragtay dadka waxyaabahaasi ayaa laga walwalaa safaricom waxay ku leedahay waxaasi ka soo gudub oo dhab dheh adeega go monthly oo dhammaan waxyaabahaasi aad ku helayso bal ka waran caanageel intaad ka soo iibsato waariku aad ku darsato oo qac ka siiso qayb ka mid a caanihii aad dhanto ee, dabcan kistii kuu soo haratana aad markaasi mishaarida ku darsato yacni waa waa tusaale waxaad garaacaysaa star one hundred hash waa xidig hal eber eber afar gees sidoo kale waxaad garaacaysaa star two hundred hash waa xidig labo eber eber afar gees sidoo kale waxaad garaacaysaa star four five six hash xidig afar shan lix afar gees iyo weliba star five four four hash waa xidig shan afar afar afar gees ayaad garaacaysaa intaad jimicsato ayaad leedahay waar igu dhufo ninkii geela la jiray aan markaasi kaar u diray adigoo faraxsan halkaasi ayaadna ee, hawshaada kasii wadanaysa marka dhegeyste adeega go monthly ee shirkadda safaricom waa sidaa camal ee maantaba ku biir oo ka rayso kaar ayaa iga dhammaaday iyo waxa la mida star one hundred hash star two hundred hash star four five six hash iyo star five four four hash dhegeyste waaba intaa kusii dheer in adeega go monthly ay ku heli karaan ama aad ku heli karaysaba telefoonada casriga ah ka faa'iidayso adeega shirkadda isgaarsiinta safaricom ee go monthly markaasi waa adeeg aad ku helayso wicitaan adeega internetka iyo fariinta gaaban waa saddexda waxay ugu muhiimsanaya taleefonka u sidata dhegeystay inaad qof wacdid oo ah wicitaanka iyo sidoo kale inaad fariin gaaban aad qortid s m s-ka iyo adeega internetka inaad waxaad doonaysa halkaasi ka daawato haddii aad rabto inaad siyaasadda kala socoto haddii aad rabto inaad ciyaaraha ka fiirsato iyo haddii aad rabto inaad wacdiga ka dhegeysatayba halkaasi waxaad markaasi garaacaysaa xidig hal eber eber afar gees ama xidig labo eber eber afar gees ama xidig afar shan lix afar gees iyo welibaa xidig shan afar afar afar gees ayaad garaacaysaa dhegeyste watahay waa qadar adeega qaybta ka barnaamijka ee dhankaasi iyo safaricom ee dhegeyste
waa hagaag shukran dhegeystayaal anagana kugu daro dhegeyste haddaba jooji hadalka faraha badan iyo waxyaalaha markaas macna darada ah meel weliba markaad tegto aad markaas iskala hadlayso maxay tahay heblow heblow sidan sidan sidan maxay tahay marka lagu leeyahay maxaa lagu leeyahay hadda waxaa lagu leeyahay adeer jooji xogtaada waxyaalaha qaar markaas aad bixinayso hadalka faraha badan ayaa markaas xogta lagaa qaada ninbaa ku imaanaya adigoo aqoonin aqoonsan u lahayn aansan garanaynin fahamsanayn markaas candarabaqash howl aan loo joogin iska gelaysa oo iskada iska dahal iska hadlaysa ninkana xogtuu kaa qaadaya gabadha xogtay kaa qaadaysa inta badan hadda gabdhaha aad loo adeegsaya oo warkaasi lasoo dirsadaa oo xogaha kaa qaadayaan adigoo iska maskiin iska dacad iska ah meel tuulay kuugu imaanaysaa xogtii bay kaa aruurinaysaa waxba aad ka ogtahay ma waxaad ka garanaysaa halkaas intaa intaa madaxa duubatay baa leeda waa sidan waa sidaas waktigaasay dhac sidan adiga markaa aniga maxaa kaa go-ana war waxaa jooji adeer xafiiska ilaalinta xogaha ee dalka waa xafiis markaasi maareeyey macluumaadka shakhsiyadeed sida ku qeexan xeerarka ilaalinta xogaha ee sanadkii labadi kun soon iyo tobankii waxaana waajibaadkaasi shaqo ka mid ah xakameynta sida markaasi loo soo saaro xogaha shakhsi xaqiijinta in lasoo saaro macluumaadka khaaska ah ee markaasi noqoto mid markaasi waafaqsan mabaadi'da ku qeexan xeerarka ilaalinta siraha dadka iyo sidoo kale in shakhsiyaadka ay helaan xuquuq ee dabcan iyo tallaabooyin markaasi lagu badbaadin kara xogahooda gaarka ah maogta in marka macluumaadkaada shakhsiyadeeda si qaldan loo helo inaad markaasi dhibaato kala kulmi karto sida qiyaano iyo weliba xatooye iyo waxyaabaha markaas lagu aqoonsan karo xilligan ay macluumaadka lala wadaago ay fududahay waxaa markaas muhiim in ay xogaha soo saaro sidoo kalena ilaaliyo in sida anshaxa markaas loo maariyo xogaha qaaska raacaan mabaadida ilaalinta xogaha sharciyada cadaaladda iyo weliba daafurnaanta xaqiiji macluumaadka sidi loo soo saaro si markaas sharciga uu qabo mase uu farayo xadidaada ujeedooyinka waxay tani micnaheedu tahay in xogta lasoo saaro marka laga leeyahay keliya ujeedooyin gaar ah yareynta xogta xaqiijinta xogta shaqsideed ay tahay mid markaas ku filan oo ku saabsan inta laga maarmaankahi saxnaanshuhu xogta inaysan ahayn mid markaas qaadan dhegeyste xadidaada qaydinta xaqiiqiji in macluumaadka qaaska ah aan markaas la keedin wax ka badan inta laga maarmaanka u ahi ujeedooyin markaas loo arooriyo hufnaan iyo weliba ilaalin amniga xaqiiji markaas la qaado tallaabo kasta oo caqligal ah si loo tirtiro xogta shaqsideed ee aan markaas saxda ahayn mase dib markaas loo soxo ama dib loo soxo iyadoo aan markaas la diblicin dhegeystayaal dadka waa in ay wax ka bedelaan dhaqanka faafinta macluumaadka sida ay u ilaashan lahaayeen xogahooda gaarka ah dhegeystayaal shakhsiyaadka xogaha laga aruurinaya waa in ay garanayaan xuquuqdooda oo ay ka mid tahay in markaasi lagu wargeliyo sida loo isticmaali doono macluumaadkooda inay markaasi macluumaadkooda ay ka helaan xafiiska loogu soo saaro ama maareeyo inay kasoo horjeesan karayaan xuquuq dabcan soo saarida guud ahaan ama qeyb ahaanshuhu xogta qaaska ah inay xaq u leeyihiin sixidda xogta beenta ama marin habaabinta in la tirtiro xogaha beenta ama wax marin habaabinaysa iyagoo markaas dabcan ku saabsan kuwa xogaha xakameeya ama soo saara waxay mas-uuliyadda markaasi ka saaran tahay sida ku qeexan xeerarka inay markaasi kasoo baxaan inay xafiiska guddoomiyaasha ilaalinta xogaha iska diiwaangeliyaan ama xog maareeyaha ama xog soo saaraha dhegeysta labaduba inay markaas cusbooneysiiyaan shahaadada diiwaangelinta markaay dhammaato muddada loogu talagalay labada sana dhaqangelinta mabaadi'da ilaalinta xogaha iyo weliba xaqiijinta hoggaansankeeda inta u socda waa dabcan howlaha soo saaridda xaqiijinta in dadka markaasi macluumaadka loogu ororinayo ay adeegsan karayaan xuquuqdooda xaqiijinta hoggaansanka soo saaridda xogaha ee sharciga ah inay sameeyaan qiimeyn la xiriira ilaalinta xogaha markay u baahan tahay ama u badan tahay inay markaas lasoo saaro xogaha uu halis dabcan halis sare ku keeni karto xuquuqda iyo weliba xurriyadda dadka macluumaadkaasi leh diiwaangelinta tallaabooyin farsamo iyo weliba hay-adeed ee habboon in dowladaha soo saaray macluumaadka magacaabista sarkaal ilaalinta dhigisar inay markaasi qasab ku tahay halkaasi oo ku diiwaangeshan yahay sidoo kalena xogta markaasi asaga lagala xisaabtami karo waxaa lagu leeyahy xogta waa mas-uuliyaddaada dhegeysale xogtaada ilaasho wixii faahfaahin ah oo markaasi kugu qaldamay mise qaaldamay ama sidoo kale waxaad dabcan kala xiriiri kartaa mise booqan kartaa bogga markaasi w ama booqan kartaa bogga shabakada ee www o d b c g o k waa office of data protection commissioner dhegeysal g o k waxaa booqan kartaa www o d p c g o k e dhegeystayaal halkaasi macluumaad faahfaahin iyo sidoo kale qeexitaan wax waliba halkaasi ka raac dhegeystayaal iminka dib aan ugu soo noqona barnaamijka idaacadda star f m codka gobolka qibe saaxiib ala ku mahadsantii mar walba sida quruxda badan u dhageystaan u warxulataan idaacadda star f m jimco wanaagsan waxaan filayaa saaka inuu jabiga aad u qabow yahay musacbo saan arkayo anaga halkan halkan aan ka dareemayaa jabigeedu degan yahay laakiin yusufu mandheera jabigeedu degan yahay saaka horta roobab xoogan halkaa ka arkaa inkastoo laakiin wajeera warkahay dabcan laakiin way noo waramayaan way anagay ii warameen saakay ku waran waa sax adigu markaasi maadila joogin aad iyo aad banaanka ayaad ku maqleed sax waan isxog wareysanay haye laakiin waxaa ii sheegeen reer wadistan intii soo wacay in xogaa saaka daruur daruur la dareemayo haa ay ha- ku hanweyn yihiin ku rajawen yihiin in ay roob helaan maanta inta inta inta khudbada la gaarin jimcaha inta khudbada la gaarin miya laakiin ducada ha badiyaan aad iyo aad laakiin em, laguma sheegay meelaha roob hadda ay ka dhaceen mise mandheera waa la hadday tahay?
socdaa Mhm.
gaariso horta lama soo sheegin roob.
Aad iyo aad.
wajeer iyo mandheera Aha.
ayaa xitaa sida warbaahinada qorayeen xitaa falads la sheegayey Sax, dabcan, daadada ayaa la daadad, sheegayey aad meelo iyo qaar aad. Mhm.
Eh, laakiinse haddana dadkiina soo wacay roob dad maarata roob badan looma sheegin yusufu waxaan filayaa tuulooyinka inuu yahay meelaha markaasi roobka ay ka da-een dabcan oo sawiraan arkay mandheera lalahaa ee iyo sidoo kale marsaabid Wajiir- arkay wajiir.
sawiro lasoo qaadayo oo biyo aad u socdaan qulqulayaan fara badan Aad iyo oo sida aad.
xitaa gabaarida meelka taagan yihiin aad iyo aad Mhm.
waa wixii telefishinkan ka arkay sida n t v waa wixii aan doonaynay aad iyo aad anaguba nairobi aad iyo aad de waa dhegeystayaasha daala dabcan wadaagno ha- habeen hore nagu bilaawatay maanan fiilanayni saan banaan ku fadhino unba hal mar Ehe. dad badan- uuna uuna soo qabtay dad badan baa dharkii ka qoyay Aad banaanka iyo ugu aad.
warnaa Ilaas- ilaa dabcan een, ilaa xalayta wuu socdaan filayaa Een, dabcan saakena inta xoor ay saarneed Eh, dabcan- yuusuf horta Mhm.
horta arrinta dhegeystayaasha ogeyn waxay tahay Mhm.
nairobi horta way weyn tahay Aad iyo aad.
waxaa laga yaabaa qeybo ka mida nairobi in roob ka da'o sax intana ka laakiin diin anaga meesha aan joogno uu ka digin dabcan oo meelo qaar waxaa laga yaabaa in een, ay roob badan uu ka da'ayo meelana xoogaa Uu- uu ka da'ayo.
uu ka da'ayo Mhm.
marka saasay ku galdamay qeybo ka mida wuu iska socday ilaa ay shalay Sax.
laakiinse anaguna sidoo kale waanu qaboobsanay aad iyo aad.
jakadyadana waan la soo baxnay aad iyo aad. saaka ma soco jakabdiin haddaad arkin ba. waa tahay hagaag
waa tahay yuusufo waa og tahay maalmihii lasoo dhaafay aad iyo aad.
Ee, kuleel baan ahay Kuleelaa jireen.
Ah.
waa sax ee, musacbow een, bal barnaamijka dib ugu soo noqono idaacadda dhegeystayaasha aad bay inoo sugaan waxay leeyihiin bal mayno ogolaan inay markaasi fursada ayna siiyaan yuusuf bakad iyo sidoo kale Mus- ee, muscab ismaaciil muscab een, bar intaanan een, dhegeysha- dhegeystayaashan eh, fursada aan siinin eh, qodob kale ayaa noo dhiman qodobka ee ku la xiriira ama ku saabsan in markaasi ayagana dibadbax ay ku samayn doonaan guriga raila odinga aad iyo aad.
raila odinga dabcan qaar ka mid ah kenya kwanza sida hadda mada- ninka madaxa aqlabada baarlamaanka dalka hogaamiyaha ee, hogaamiyaha wuxuu markaasi sheegay in maalinta isniinta isagana dibadbax ay samayn doonaan ama ay ku dim- ku mudaaharaad ay hortiisa ku samayn doonaan guriga raila odinga oo halka markaasi xaafadda karen guri weyn ah wuxuu sheegay inuu markaasi sida uu anaga markaas aan dareemayno inuu asagana markaasi dareemo waxaa maayalaha waxyaalaha markaasi uu samaynayo in anaga markaasi samayno Haye.
dabcan waxaa markaasi aad loo hadalhayaa sidoo kale falce- falcelin weyn ay noqotay inay noqoto markaasi midi midi ku taag dabcan oo markaasi xal aan weli aan loo dabcan loo jeedin in cidbi markaasi ay doonayso in iska dhic eh Qaniinjo, ama- qaniinjo kaa furdis.
dabcan ha oo had- dabcan hadda la leeyahay waxay mar weli- waxaa loo socda hadda waa waa is- waa dabcan in qof waliba qofka kale uu iska dhiciyo taasi hadda inta badan aad loo hadalay maxay markaasi soo kordhinaysa waxyaalaha hadda la isweydiinaya ka mid tahay raila asaga dabcan wuxuu soo bandhigtay arrimaha ee dabcan inta badan hadda uu eh, ku xujeynayo xukuumadda ee markaasi ka mid tahay maciishada eh, dulduruuriga waxyaalaha seerbararka sare u qaadista wax badan ayuu markaas soo qaaday ee canshuuraha markaas uu ka mid tahay sare uu uu ku daray madaxweynaha waxaa sidoo kale ka mid ah arrimaha shidaalka waxuu sidoo kale ka soo hadal qaaday arrimaha saabaga ee guddiga doorashooyinka xuduuda i b c in la furo kadibna oo aan ogaano taasi wuxuu leeyahay waxyaalaha waxaas haddii la qabto wuxuu leeyahy anaga waan qancayna oo waan fariisanaynaa oo waan salballaarsanayna oo sidoo kale hadal lagama maqlayo oo arrin haddii markaasi la qabto wax markaasi first priority ka dhigay ama tan uu dirada koowaad uu saaray muscaba uu ka dhigay waxaa ka mid ah arrimaha dadka micishada hadda ay ku nool yihiin uu sheegay in hadda xarad adag la gelayo oo hadda sidoo kale dabcan muscabo maalmaha soo socdo dabcan waa dareem dabcan xowleysyo fara badan baa la dareemaya laleeyahay oo ka mid tahay haddana in waqt meesheed ay ku laabato sorti ama ugaalidii in meesha ay ku laabato kadib markii ugaalidi markii la waayey geley fara badan oo dabcan meeshii lagu keediyay a c b d ay sheegeen in hadda khasradooda waxba aysanba ku jirin ama baqaaradii loogu talagelin waxba aysan ku jirin haatan hadda culeys fara badan keeni karta mar kale laakiin waxaad la isweydiinaya adiga waxaa laleeyahay kenya kwanza maxaa doonaysa inaad ku dabcan mudaaharaad aad ku sameysaan ilaa ninkan qorsho uu soo dhigtay qorshihiisna dabcan wuu soo bandhigay oo wuxuu ku sheegay in xukuumadda waxan ay ka qabato waxbana ilaa hadda lagama qaban waxbana dabcan waa lasoo bandhigay ilaa haddana cid markaas jawaab siisana ma lahan jawaabtu markaas micneed waxay tahay in markaasi lala hadlaynin ama sidoo kale dadka aandan markaas laga inkastoo laakiin asaga madaxweynaha uu hadlay sidoo kale culamaa diinimada dalka ay markaas ayagana ay hadleen kuwa diimaha dalka ay hadleen kana hadleen xaaladan inkastoo laakiin asagana raila odinga dhegjaraq uusan u siinin waxaana fara badan haddana calaama dabcan wuxuu leeyahay caalamka ayaa cadaadisa saaraya oo wuxuu leeyahay under pressure oo dabcan cadaadis xoogan baan la kulmaya oo ku saabsan arrimaha dibadbaxyada iyo kulamadan markaas kala duwan aan qabsana ogsoono mascabow haddana qoosho weyn baa socdaa xildhibaanadii ayaa is-abaabulayan waa kuwa markaasi ka mid ahaa dabcan azmiyo laomaja kuwa dabcan iskugu jiraan dhammaantu waxaa leeyahay waxay doonayaan in ay dhammaan wada kirayaan baabura oo dhamcan ay dadka soo wada qaadaan deegaanadooda ee caasimada wadaee wada keenaan dabcan beri iyo beri dambe dabcan waxaa leeyahy marka mashquul fara badan baa la dareemi doonaa ee caasimada gudaheeda xitaa waa kii waalidiinta saaka sida wargeysku qorayo waxay leeyihiin midtamka ha lagu daro sax ardayda ama caruurtmidtam waa lagu noqon isniinta waa lagu noqonaya iskuullada mar kale marka waxay leeyihin isniinta iskuuliya la aadin oo maadaama dibadbax uu jiro iyo weliba waxyaaba badan jahwareer uu jiro waxay leeyihiin hala buush garayo midtamka oo maalmaha lagu daro ardayda waalidiinta sidaas leh iyagoo ka cabsi qaba badqabka caruurtooda iyo ardayda iskuullada aadi doona maalintaasi laakiin hadda muhiimadda waxay tahay bal arrinta la xiriirta mindi mindi ku taag yuusuf aad iyo aad haddii aad dibadbaxdo gurigaaga ayaanu ku hor dibadbaxayna waa qodob markaasi miiska inoo saaran ee aanu doonaya nab dhegeystayaashaaqayb maxay noqon kartaa mustacabo maxaa laga dhexli karaa maxayna dan ugu jiri kartaa waddanka dabcan haddii markaas ay noqoto in haddii rayla uu dibadbaxo kuwana markaas ku dibadbaxaan guriga rayla ama goobtiisa uu markaas degan yahay maxaa soo kordhaya maxaa faa'iida markaas noqon doontaa sidee markaas xaaladda noqon doonta inkastoo hadda welwel fara badan ay jiraan oo leeyahay haddii mar dibadbax markaas ay dhacdo muscab waxaa leeyahay dibadbax haddii mar dhacdo dabcan cid waa filan kartaa ama waxyaala markaas dhici karo waxyaala markaas inta badan aan la fududaysan karin muscabow teeda kale isfa waxaa leeyahay yacni waxay wadada u xaaraysa ayaa leeyahay dibadbaxyo kale oo badan yacni mar hadday isfurtay ay leeyihiin sida falanqayaasha leeyihin yacni hal mar maalinta hal mar markii la dibadbaxo waxaa laga haddana wiigi kale in la dibadbaxo haddana maalinle ay noqdaan dibadbaxa marka hore isbuucle ay noqdaan kadibna maalinle ay noqdaan waxyaabaa laga cabsanayo hadda halaga sii hortago yani sababtay u leeyihiin golodiimeedyada iyo weliba shakhsiyaadkan kulli dhammaantood waxay leeyihiin hadda inta ay bilaabaan arrinta oo fare ay ka bixin ilaan waa la ogyahay mar haddii ay bilaabato yuusuf inay markaasi ay noqon doonto waxay ugu yeereen daily maalinle ay noqon karayso hadda intay halkaasi arrintu ay gaarin ha laga hortegay leeyihin laakiinse rayla isaguna wuxuu leeyahay ilamaa waxyaabihii aan miiska soo saaray la xalliyo ilamaa tabashooyinkooni la xalliyo wax aan markaasi anaguna aan dheg jalaq u seenayna maaha ayuu leeyahay oo aanu sii wadanaynaa dibadbaxeene eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba siddeed eber hal eber shan hal eber shan waqadadka tooska dhegeystayaashu soo beegsan karaan si ay qayb uga soo noqdaan waa tahay muscabow sidoo kale mid ka mid ah dadka wadanka dabcan kuwa oqoy bari dubad cali cami hete maalin dhexdaasu ka hadlay uu leeyahay arrimahan xaaladahan dabcan dan uguma jirto wadanka oo sidoo kale gobolka waqooyi bari ayuu fariin markaas u dhaafayay uu leeyahay arrintan hadda ma aha inaad ka qayb qaadataan oo dabcan isaga uu leeyahay in kulamadaasi iyo isku soo baaxyada faa'iida markaas aysan ugu jirin culamaa diinka kuwa ayagana markaas dabcan xeybta ayagana way ka hadleen sheegeen in arrintan hadda u baahan tahay arrimaha markaas la dhexgalo oo sidoo kale waanwaan xarinta lagu dhameeyey laakiin xaaladda dan dabcan waa xaaladda dalka waanwaan horta bay geli kartaa
yuusuf arrin kale oo xiise layaa jirto ma ahan kenya keliya meesha dibadbaxa uu ka jiro saas ma la socotaa waxaa leeyahay taarikh twenty sidoo kale waddanka koonfur africa sax iyo nigeria waxaa loo balansan yahay dibadbax balaaran aad iyo aad nigeria sidoo kale Mhm.
waxaa loo waxaa loo ballansan yahay dibadbax saas oo la mid ah sidoo Hey.
kale wadamada tunisia iyo senegal iyaguna oo africa ka mid ah dibadbax baa ka jiri doona Mhm.
ama ka jira صح marka ma ahan raila odinga waxaa leeyahay hataa taarikh labaatan buu u qabsaday dabcan ogsoonow een, dab- een, raila odinga wuxuu dhahay madaxweynahada nigeria aniga een, ma qiirsin isagana oo dabcan oo, raila markuu dabcan uu kusoo baxay oo b- muhammadu buhari oo dabcan ee, saaxiibkiisa ama dadkii xisbiga ka tirsanaa uu arrinkan asagana support u siiyey nin kalala soo baxay wuxuu leeyahay nigeria siday kusoo baxeen madaxweynahaas maba aqoonsanin buu aniga raila odinga leeyahay Ah, waa dabcan waa lagu shubto waa la xaduu dheh kii nigeriana aad iyo aad Ah, dabcan maleymon waa garan waa nin asagana mucaarad ah inta badan aad markaas ugu aad adag siyaasadda een, koonfur africa oona inta badan aad uga soo horjeedo reer galbeed reer galbeedka marka waxaa leeya waa arrin marka haddaad is- isbiirsanayso isqabsanayso taarikh labaatan taarikh labaatan waana africa hadda wadamada marka laga hadlayo ugu awooda badan hadda dhaqaalada marka laga hadlayo sidoo kale hadda soo kobcayo koonfur africa nigeria iyo Kenya.
kenya ka mid ah wadamada hadda inta badan ishi gal- reer galbeedka aad ugu hayo sax
bal masab dhegeystayaashaan siin eber toba eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta lambarada sida tooska dhegeystayaasha ee markaasi ay kaga soo qayb qaadan karaan dhegeystayaal saaxiibayaal haddaba maxay kula muuqataa ay kula eg tahay dhegeystayaal arrimaha markaasi hadda raa'ila odinga iyo sidoo kale mucaarad waa mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda ah oo hadda markaasi haddii ay leeyihiin dibadbax aad samayso anagana gurigaadan ku samaynayna dibadbax maxaa dan ah maxaa faa'iido oo wadanka sidee hadda xalintan inta la gaarin bisha labaatankeeda dhegeystayaal isniinta lagu xalin karaa laguna dejin karaa dhegeystayaal qaabkay u haboon oo marka raa'ila haddana lagu xasilin karaa dhegeystayaal eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal muscab
star f m hallow
alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa mahadsantihiin wada alla suumo islii jooga haye calaso waan kusoo dhaweynana
waxaa weeye waxaan u malaynayaa ninka la yidhaaho yuusuf bakar ou dheeyahay nin reer nairobi ah inaad tahay aan u heestay laakiin waxaa ii soo baxda nin sidii odagii oo dhakaarey jooga uu hadlaayo ma garat maxaa ula jeedaa waxaan ula jeedaa ninka la yidhaaha kimani heshon ha xagguu ka keenaya dadka buri rayle ka hor baxan ma si awoodaa haye thubutu tunasema thubutu laakiin Haya, samay sidaas laakiin een, Ma sa- ma samay kari waa been ma samay kari kenya kwanza laakiin waxay taageero ay ku qabaan nairobi soo maahan
waa hay heestaan taageeramada waa la macnaa guuru ay isku halaynayaan shalay wararka isdii loo soo dhaweeyey odayaasha haye waxaa weeye hogaamiyaasha nimanka caalamka beesha sheegta beesha caalamka ha ay doorashada markii la boobayo wax uga qaban waaye haye marka xaaraanta maalin sanad walba ay dhacayso la boobayo ku ku qabse ku qadi maysin la samaynaya maxay uga qabaan jibukaatiow qaabka xaaraanta ou nimaan guulaysan ou yiri waa guulaysan Doora- uga qaban waaye doorashada laakiin i b c a ku dhawaaqday inay xalaal tahay Waxba qaba waayeen. Gaay BC, nin wuxuu ahay nin u gadan buu ahay waxaa meesha aan ugu tagno oo isagaba dhexdhexaad aan xidhan karo oo kamida UDA oo waaye aan la kala aqoonin taas waa fikirkooda fikirkaada calasow
waa fikirkayga haa taaga ma aduunka weriye ahaan haye marka waxaan leeyahay anigoo kuwa soomaalida ah, meelaha soomaalidaana sideeda war baan kuu sheegaya haye hadda qof soomaali ah waaye ama qof timajireec oo meeshii taaganba waayahay waxa ay dawladda timaadaba waxay u qaadayaan maaragtay eh, eh, eh, eh, eh, boonka ay u qaadaanay u yeerinayaan haye waxna kama helaano hadda waa kuwaasa waa dhibka heestaa ujeeda haye kenya dhibaato weynaa ka jirta halaga hadla xaqiiqada sax waddankaa dhibaa ka jira sharbarar xunaa ka jira uma jeedno si looga beehi karo aqli maa u jeedno nin hadda maalin iska tegaya meelaan u jeednaa ho anigaa lay doorta ku haya waddanku wuxuu u baahan yahay rumaantii annaga ma rabno waddanku in dhibgaaro rumaantii moogta annaga waddanka inuu dhibgaara ma rabne moog yaa
annaga waddanka inuu dhibgaara ma rabno haye maxaa rabtiin hortaas waa inay ogaadaan
laakiin calasow waad maqashaa oo eh, maxaafadku waxay leeyihiin xildhibaanada shalay hadlay kimani uchungwa iyo xildhibaanada kale waxay leeyihiin dibadbax walba oo raila uu sameeyo mid nabdoon weligii ma noqon ay leeyihiin oo qallaasa ay waa wataa no- waa noqday maxaa maxaa maalintii la dhaarinaya ma waxaa isdilay baa jira haye
waxaas jira ma jiro maalintii ou lahay baba wen wen you away markii la dhahaya laba kun iyo afar iyo toban Aha.
hata soomaalida xixirka ay ku noolaadeen oo ul- qafaalkii lagu hayay looga dayay Aha.
maalintaas ma dagaalaa dhacay
waa tahay marka marka ma waa wax nabadeed weeye waa isu imaad nabadeed marka hadda dib laakiinse waxaa laga yaabaa mhm hore ay soo jiraan kenya kuwaan soo fidmo wadayaala inay dad wax qasaan waa laga yaaba waa waana tahay laga digayaa taas laakiin hadda waa maqashaa Haddee-
Ra- Ah.
maxaa xal u ah maxaa xal u ah raila odinga hadduu dibad baxo isaguna gurigiisa iyo kenya kwanza waan dibadbaxeena ay leeyihiin maxaa xal ah kenya kuwaanse inaysa dibadbaxayo waa ognaha laakiin xalka wuxuu ku jiraa mataqaan mm
waa in la ictiraafo waxa waxa taagan haye waa in raila oginda laga daayo maaragtay ignorance garaynta lagu hayo haye oo maaragtay aan run aan laga sheegayn haye diyoogan waa inuu joojiyo warka faraha badan oo baqbaqda meelaha la taagan yahay haye marka waxaa weeye arrimuhu ma sahlano laakiin waxaan leenahay allaha na muujiyo sax dadkuna waxaan leeyahay hadda af soomaaliga ku hadla iyaga laftirkoodu eh, waxaa la yidhi eh, hantidiinana ilaashada halayska warqabo eh, wixii fidno wadan oo haddee oo u socdo aan u adeegeynin maaragtay ayna halayska celiyo hadda oo la- maaragtay yur halayska yidhaaho ciidamada ha loola kaashado Eh, waana laga gudbi doonaa hawlahan Ilaahay Ah.
waxaa weeye waxaan annaga waa waa naqaan waa hawlahan hadda lagu cusub ma aad baad umahadsan tahay calasow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu calasow umahadsan yahay waa mucaarad number one dhegeystaha kale star f m halow
halo soo dhow saaxib
waa dhowahay waa nin xasan biyey la yidhaahdo oo yadgeya joogo xasan waan ku soo dhoweynaynaa
waa mahadsan tahay haye waxaa barnaamij kuleeyahay Ah, waxaa kule- waxaa kuleeyahay ah.
rayla waa quban yahay muxuu ku quman yahay wuxuu ku guban yahay rayla waxaa waaye dawlad aanan carab leen horta maxaa aqli ay leedahay masii shaaruu berigi oo kale say rabaa inay geliyaan haye
hiboy iyo kenyatta oo kaaruu aheed oo hadda ilaahay kuu diiday dadka iska xasuuqay oo la dalinayo miyaan miyaan rabaa inay nagu celiyo horta dawladda oo kale oon carab leen waa xilkaas marka hadda arrin een, xasuuq iyo qalitaan ma jirto laakiin ma- waa maqashaa ee, dowladdu waxay leeyihiin iyaga xitaa guriga rayla ayaan ku hor dibadbaxaynaa haddii isaga dibadbax uu sameeyo
dibadbaxooda waa dibadbax aadan jirin waaye maxay ka dibadbaxaya ayaga dawladda waaye waxay haystaan howlihii dhan oo wadanka ayaa lagu eedeynaya ayaga maxay ku eedeynayeen rega Haye.
waa mucaarad bay ku eedeynayeen waa garta
eeyna waa mucaarad waa mucaarad afraga iyo wixii raacsan iyo maca- aniga wa mucaarad ama haye
mucaarad kaynata wax dhimaysa mee waa kuwa wadanka xuquuqda u hay inay si toos oo loo siiyo aan rabno waad doonaysaa dibadbaxaas miyaa rayla uu wado
aniga waa waa waa waa waa gacanaan siidahaya haye
maxaa waaye ma doonayna kaanuun beri annaga waxa waxaa yidhi risigii rarka ku gubta ayaa geed wuxuu u sheegahay haye
meelaan mucaarad lahayn annaga waa soo marnay kasuusa reerno kistan haddaana waa garta
wixii daqabsadayna waa waxaasaa dhagayn hadda kasii siiqahay waa garta
markii balsabaati la helay ayaa barnaamijka naga soo boodi waa garta
inaan dib ugu noqonana ma rabno mucaaradka halfara bata halfara bata halfara bata Aad- Kenya iyo kuwa kale oo kala badan ba mucaaradka ha noqdeen kenya ninkaan madaxa xora madaxa quubadda afkiisa hawakasa meel wax ku wada thank you aadaad umahadsan tahay xasan uu mahadsan yahay lagdheera star f m halow
halo salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma halow ha codkaada ayaa naga goyaa saaxiib soo dhow aa nata yaa xune hay halkee joogtaa
aa soo jeeda waaye balid waaye hahe soo jeeda waa kusoo dhaweynaa
aa niyo banaanbaxan horta waan waan waxaan oo dhibeedla waa ka imaani haye
marka haddii raailaasana guriga lagu soo baxo haddana waa dhibaato kale haye haye
marka waa middo middo ku taago haye
marka haddii waa khatar oo wax ka imaado meeshaas maxaa xal ah
dee xalka mooge dee xalka hadda raa'ila loo daayo ma fiican banaan bixid meeshu geyna hageeye kii rayla ha loo daayo aa oo kiisana gurigiisana lagu hor yaa lagu hor dibadbixin aa banaanka laga maro iska dhaafow hade taasal intee laga heli waayo
aawun yusbaka daaw yuusufagad waa ku maqlayaa kaarka aaw kaarki yaa
kaarki aaw la bixinay waa tahay aadaad umahadsan tahay kaarka yuusuf asaa faahfaahin doonaa dabcan aniga shaqulku meli isaga ayaa idiin faahfaahin doona wixii kaaroo la bixinayo iyo wixii kaaree lasoo bixiya saaxiibada kale ayaanu siinaynaa fursadda qadadka ku jira xigaha star f m hallow
halo sarfim soo dhow
maxamed oo jooga xagadheer haye maxamed
waa mahadsantihiin waana salaamada yuusuf baa muscab si lamida saaxib Waa- aniga waxaan leeyahay mm.
arrimahan siyaasadda soo ma laga hadlayo
guriga reela ayaan ku hor dibadbaxaynaa haddii uu isagu dibadbax nairobi ku sameeyo halkaas aad inta taagan tahay
a aniga waxaan leeyahay horta ninka odayga waxa waaya asaga de banaanbixiisa uu maaragtay taariq labaatan ku baaqay iyo waa maaragtay waa waa wuxuu xaq u leeyahay mogtahay haye laakiin xagga shacabka xaggooda haa yaa aniga wacgelin waa ceegelinaa shacabkii baa waxay noqdeen maadaama shacabkii shaqalaan u badan yihiin haa yaa shacabka arrinta ka badbadin ka badbadinayo siyaasadii wixii wax weyn ka dhigaya haye
marka shacabkii waxay iska noqdeen de nin- ninkii ninkii waalna la dhaho farska looga degay oo macnaha looga degratay oo la sidaan rabi hadda hele marka loo orday waa yahay way ku mashquuleen arrinta aad ooga badbadiyeen waa yahay marka taas intaasaan leeyahay shacabka maaragtay waa mahadsantiin aad baad umahadsan tahay waa yahay saaxiibkaasi xagardheer naga soo waca isagana uu ku mahadsan yahay fikirkiisa Eh, laakiin waad maqashaa yuusuf oo wuxuu leeyahay shacabkii ayaa ka badbadinaya arrintan laakiinse ma ahan eh, arrinta halkaasi ma joogto waad u jeedaa oo waa wax markaasi guud ahaan caalamka la- ama guud ahaan qaaradda iyo guud ahaan gobolka laga hadalhayo waad aragtaa eh, golaha markaasi dimedyada eh, sidoo kale eh, duqeyda sidoo kale en, xitaa en, waa ururada markaasi bulshada dhammaantood arrintan waa way ka degayaan oo iyadoo aan la gaarinba shacabka baraha bulshada warbaahinta xitaa waad aragtay En, waa arrin markaasi iyadu laleeyahay waa mid en, walaaceeda leh dabcan halkaasay taagan tahay star f m hallow
الله soo dhow
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
بيتي waa la fiican yahay magacaaga halkaad inaga soo wacayso
ياسمين كاسلة haye ismiin barnaamijka mala socotaa آه haye
وحلي العالم هاي لهدي وزحيح ha بناك كم مرة محلي جرع ضد كنيسة أي دولة ده intee laga helaya waxaas
إذا سوى أسكو شعبك وكبد يموتي dibadbixiisa waxaa laleeyahay wuxuu samayn jiray dibadbax qalalaasa wata iyo rabshado آه marka arrintaas ayaa looga soo horjeeda ما أسكو وقت محلي جرع هاي لو عن تأجيرتين إلا داياليرا waayahay gabadhaas way mahadsanta fikirkeeda waa maqashaa hal iska daayo waanu taageersannahay reelaaye laakiinse taas socon mayso hal iska daayo star f m hallow
asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxma
waa dhimbil isli gaarisa Ha- hayo dhimbil
alxamdulilah ilaah ma iska leh Mm, horta arrintan haddii aan u gedgalo oo siyaasadda maanta waddanka ka taagana waa arrin aad u adag oo aad u culus macna maandho dhacday ama mudaxaraad dhacay dee kolley taba wax dhiba waa uun inuu geysanayo waa la rabaa ma garat muxuu geysanayaa weliba wuxuu u geysanayaa dee dadka ganacsatada ah dadka dee dad baa kusoo dhex dhuuman kara dad baa wax sameyn kara dee wax haddii la bilaabo la xakameyn kara maaha dadka isku soo baxaya waa dad boqolaal ah ama dhowr kun ah waaye wax isku soo baxaya dad oo markaas iyada hadda la xakameyn kara maaha marka horta soba dibadbaxa waa dibadbaxa oo hadda dawladda ka deerinaysa wax jira waay ma garan waayahay
marka een, dibadbaxan haddana een, een, azamiyo oo raila odinga wuxuu aada ugu adkeysanaya waxaa ka mid ah in haddana taariikh labaatankan oo sida south africa iyo nigeria iyo wadamadaas kale ay taariikh labaatan ka dhacayso een, maandamaandadan sa
marka annaga hadda gobolka waqooyi bari haddaan nahay ama dadka ku nool nairobi ama kenya oo dhan dadka soomaalida waa dad ganacsato ah waa dad business ah een, wax hadda maanta dan hoo noogu jiro in maanta maandamaanda ay dhacdo ama bahga dhacdo ma jirto ma garan Mm, dad maanta abaar laga rafaadsan oo maanta oo xoolihii ka baceen oo dhiban oo maanta dawladdii inay gargaar soo gaaraan oo wadahadal dawladda lala sameeyo oo la dhahaa waddanka abaara ka jirto oo wax soo gaaraan la rabiyaan nahay ma garan mm, ganacsatadii hadda eh, kuletaba suuqa hadda isili ganacsatadii suuqa hoos buu u dhacay waa albaabka furxir dadkii ka imaan jiray oo gobolada ka imaan jiray wax imaanaya malaha waa suuqa furxir waa ma garat waayahay oo dhaqso saameyn weyn ayuu nagu sameeyo waa garanaysa oo suuqa hadda waxaa waaye dhib wa- waa waa si doolarkii iyo shacabkii wax in imaanaya malaha haye midda kale eh, gobolka waqooyi bari eh, khaasatan culummada iyo dadka madaxda ah iyo dadka caaqiliinta iyo dhalinyarada dhammaan waxaan u sheegayaa in arrintan anaka khaasatan haddii aan nahay gobolka waqooyi bari dadka kasoo jeeda iyo dadka kenya degan dhammaantood oo kenyaanka soomaalida ee nairobi degan inaysan danba nagu jirin in maanta dhammaano la qaado ama rabsho ay dhacdo ma garat haye
ninka mucaaradka iyo madaxweynahana nin kastana dantiisa wataa nin kasta markuu dantiisa gaara unbaa horta dantiisa ayuu wataa waxyaalada waxbaa kacay waxbaa qaaloobay waxaas oo dhan waxawaaye waxawaaye waa un danta asimiyo wax hadda shacabka badana loo adab loo leeyahy malaa ma garat haye haye
hadda dawladda waxaa sheegtay inay keenayso gaas gaaskaasna oo waxaa keeni jiray azimiyo madaxweyne raila odinga oo u xirnaa oo kaambunigiisa keeni jiray magarat waayahay waxaa la yidhi hadda toddoba boqolaa lagu garan doonaa wax rakiisa la gadaya marka waxaa waaya mid mida ku taag mida kale hadda aad soo korortay oona idaacadda ka aad ka sheegteen kuleta hadda warka adinka waxaa dambeysay ama ma laha oo si fiican aa u falanqeyseen oo siyaasadadii waa hadayseen aad dhahdeen haddii raila uu muanamaan dhaqaado oo hagaajiyo haddana asan gurigiisa lagu samaynayaa taasna dee waxaa waaye waaba mid kasii daranba de waa mid hadda oo dhibka weyn keenaysa magarat annaka dee hadda kuleetaba suuqii gaarisa loo xaafadda sli business community hadda wax riboodayna soo siiyeen malaha maalintaas iyadana hadda waxaa samayn doona ma naqaano maadaama oo dadka hadda cabsi weyn ay hayso marka kuleetaba waxaa waaye ganacsiga iyo waxaan kulli nin kastoo ganacsato ama hanti haysto cabsi weyna hayso ma garati marka ani waxaan ku talin lahaa ama aan dhihi lahaa mucaaradka wax kasta waa la xaliyaa waana la fadhiistaa hadda maalin dhaweyta waa maqlaysay gafanaha nairobi wuxuu lahay wax kasta fadhiyaa lagu dhameeyaa wax kasta wada hadalaa lagu dhameeyaa mucaaradkii aniga dadkii oo m c eyada oo mucaaradka gu ahaa o d m waa wada fadhiisanay waa heshiinay hal meelaan ka soconnaa hal xisbiyaan camal aan nahay sidii kenya kuwaansa camal aad ku nahay yacni wuxuu leeyahay hal madaxweynaha hala fadhiisto mucaaradka arrintaana hala soo afjiro ma garata waa garta marka ani waxaan dhihi lahaa aan dhihi lahaa ra'yigeyga madaxweynaha william ruto hala fadhiisto kenya azimiyo saddex din hadda hor socoto raila odinga iyo kalonso iyo ninka la yidhahdaa ujiwa hala fadhiisto hala hadlo wix cabasho sheeganayaan dhammaantood maaragtay kala hadlo aad baad umahadsan tahay wadanka wadanka meesha u socdo lama garan karo mahadsanid gobolka waqooyi barin waxaan leeyahay hal isdejiyo anaka dani nooguma jirto waxda iyada waayahay thank you dhimbil uu mahadsan yahay nairobi naga soo wacay sli waan uga mahad celinayaa qaabka wanaagsanee barnaamijka uu qaybta uga soo noqday
aad bay umahadsan yihiin musacab iyo dhegeystayaadriga qadka telefoonka kasii baxaya ee dhimbil ee xaafadii sri saaxiibayaal wal qadka telefoonka kalansiiya saaxiibayaal bal asagana aragtidiisa fikirkiisa inta warka tobankii barqnimo la gaarin xamdi gurey walaal soo dhowow waalaikum salaam waraxmatullahi barakatuh codkaas ruqad fadlan ada mahadsan aad ba ku salaamaya yuusuf bakar iyo muscab shukran
waa ikraano ku sugan dhanka ee baladha walow maalinta ugu horreyso idaacadda soo beegsada aan ahay soo dhowo walaale
waa dhowra walaal barnaamijka arrimaha kenya looga hadlaya soo maha horta banaanbax ma wanaagsano soomaalidana waxay dhahdaa midi midi ku taag dhibkeeday leedahay hadaana falroomaana roob ma daco mafahanti kenya dee waktiga khalaasa galileed ma joogtee madaxda dibha iskugu laabtaan aan dhiilaa madaxweynahana waxaa wanaagsan dee mucaaradkiisa inuu la heshiiyo mar walbo gacmahooda jir bay wax ku gooyaane dee mucaaradka hala fadhiisto cidaa maanta bili aadan wax laga dhaadhicin karin ma jirtaa umalaynaya adboo ogtaa sax waa sax
marka waxaa leeyahay dee dib iskugu laabto khalalaasi wax haddii tarayso soomaaliya taas kusoo dharogtay ku cimri qaataa dhiilaa aad baad maadsantay walaale shukran gabadhaasi baled waxaa way mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka ayaan siinayaa soo dhow walaal halo star f m qadka telefoonkaad ku jirtaa soo dhow waa ka xumay dhegeystahaasi xigaha kale qadka telefoonkaad siinaya dhegeysta eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan soo dhow waa ku salaamayaa subax wanaagsan asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullah soo dhow mar kale waawada hal soo waxa weeye soomaalidan aniga waa la yaaba dadkayna saaxiibo haye
waxaan kula yaab si ganacsi weyn baa ka socda haye
guryo dhaadheer oo jiinganimana waa laga dhiso waayo waxaa weeye guri kasta waxaa la soo geda janator oo ma layd ma jiro intaas oo sanad iyo ka badanba layd lama hayo waa dhankee haye canshuur waa laga qaado ardihii aa joogaan lagu leeyahay hadda community baa jiraan lagu leeyahay waxaa jira kal niman la amsiye ayaa jira qofka hadlaaya male haye waqooyi bari ee soomaali ganacsada nalada loguma jirto hayhaya abaar waqooyi bari waa lagu baktiya nolol kama jirto maanta dawladana wax uma dayso isliina waa saan ya haye
waad ujeedaa dadka socda inaan wax la qabsano wey ama dawlad ahaataa ama maarad ahaataa meel inaan dadka annaga ka go'no maarata meelaha la taagnaano wax adeer calisow adeer calisow isniinta dibadbax baa dhacaa labaatanka maxaa isku soo beegay kan nigeria kan south africa iyo kan kenya
war annaga kulligeyna waxaa naha fugufug waa na la yidhaha maaragta fufufug waaye waana annaga ma kulligeyna dhan
maxaa dhaqdhaqaaqayaal xorriya doon baana haye
africa dulun baa ka jira ways ognaha kulligeyn mucaaradka dhan wayska warqaba haye okay waa tahay wayska warqaba hadday marba iyo laakiin sanaftirkeyga haddee oday maadaama hamidaan ku talin aha
wax qaranka wax yeeli kara yaa la samaynaan leeyahay waa sax
mucaaradkuna waa meel qaranku haddee laga burburana waa meel waa sax
waxaanu waa beri haddaadan hamaan tahay beri inaad iska heshaa laga yaabaa
marka weli rajadii baa jirta laakiin bal ka waran maxay kenya kwanza ayaga arrintan uga gol leeyihiin mise ula jeedaan in ayagana guriga raila diibdaxoy ku samaynayaan maxaa dhici karaa marka guri raila koos baan ku ognahay rag baa jooga meeshaas mana dii karaan kuwa ha
guri raila waa dhowrsan yahay saan ka warqaba adig guriga haye marka kimani ishongu waa hadda degmadiisa waxaan u malayaa soddon kilomitr ka yaray noo jirtaa adawada dad keenaya waa kaasaasaday jirtaa laakiinse hadduu dad keeno oo meesha ka hadla annaga wax weyn noomaha dadkaas la keena meesha waxaan leenahay annaga kenyana hallaa waddankan ayaan wax loo dhinin oo qarannimadiisa laakiin baakiba berigii kenya naga weyna wuro maaragtay hogaamiyaha iyaga raila amolo odinka haye
waana ogeydo waa kii marki dambe wax nusmukaati la yidhaha ka sameeye laakiin hadda midda hadda jirta nusmukaati lagama samaysan karo maxaa marka la ogolya oo loo bahan yahy marka haddii dawladdii lagu kala baxay nusmukaati la ogoleen
hala furo saafada saafa hala furaa leedahay saafa ifunguluyo saafa saafada waa in la furo aad baa mahadsantahay shukran adeer cali suu mahadsan yahay xaafid islii dhegeystayaal gabagabadii barnaamijkan soo gaaray daqiiqada yaroo koobanayna soo hortay ilaahi inta laga gaaraya soddonka ah dhegeystayaal cabdi gurey iyo mawlid maxamed shooriye shukran dhammaantood saaxiibadana way ku mahadsan yihin sida mar weliba ay ugu xiran yihiin oo la socdaan star f m saaxiibayaal sidaa barnaamijka ku maqlayseen dhegeystayaal waxaan saaka diiradda ku saaranay oona kaga hadlaynay xaaladda waddanka markaasi imikan ay cerka isku sii shararayso dhanka siyaasadda raila odinga oo markaasi sheegay in maalinta sniinta dabcan dhammaan dadka shacabka iyo weliba gobolada kala duwan uu markaasi ku wargeliyay inay ka soo xadiraan kulankaasi ee kaga soo horjeedaan xukuumadda dalka ay hogaaminayo william ruto kuwaasuu ku sheegay in waxla fara badan ay ka tabanayeen ay ka mid tahay arrimaha dhanka saafarka ama qaybta markaas loogu keediyo macluumaadka ee guddiga doorashooyinka xudaha i b c markaas la furo iyo sidoo kale arrimaha miciishada qutulduruuriga iyo sidoo kale shidaalka iyo sidoo kale dhanka dabcan taxka ama canshuuraha dhegeystayaal arrimo fara badan ayaa markaasi mahaminkan uu duldhigayaa si wax ooga qabtaan xaaladan inkastoo ilaa hadda markaasi jawaab aysan ka soo bixin xukuumadda ruuta uu hogaaminayo laakiin waxyaalo fara badan ama dhaleelo fara badan ayaa weli soo baxayaan laakiin maxaa dhacaya iyadoo qaar ka mid a kenya kwanzana ay leeyihiin oo hogaamiyaha dabcan akhlibadda madaxa baarlamaanka uu hogaaminayo uu sheegaya in asagana ama iyagana ay doonayaan ama ay dibadbax ay ku sameyn doonaan guriga raayala hortiisa sida waxa uu dareensiinayo dadka in anagana markaasi asaga aan dareensiin dabcan haddii taasi ay dhacdo maxaa markaasi dhacaya xalna ma u noqon karta arrimahan waddanka dhegeystayaal in ay noqoto midi midi ku taag dhegeystayaal sidee maxaana hadda isku dabcan isku soo beego in wadamada nigeria iyo koonfur africa iyo sidoo kale waddanka kenya ay diyadbax markaasi oga dhacaan maalinta berito dhegeystayaal idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi bari dhegeysta eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha hore qadka barnaamijka ku jira soo dhowo ku salaamaya abarqa wanaagsan شكر الله لك يوسف بكر يوم السعد شكرا سودو والدين سلام يا جماعة مبارك والدين لي وأبو محمد أبو محمد سودو هيا شكر الله لك يوسف بكر أنا مسلمين الجنة اها وأنا مثلنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ilaahay wuxuu doonaa dhacay Mhm.
wax ilaahay doonina haayo ma dhacayso صح insiyo jinni haddii isku tagaan oo rabaan wax sameeyaan oo ilaahay rabin maba dhacayso Mhm.
taas horta muslimiinta inuu ogaadaan waay taasana inuu aaminaa waay allah subxaanahu watacaala iyo nabi hadalkiisa calayhi salaatu wasalaam لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك ولن ينفعوك لو اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك ولن يضروك صوت كده عم كبيرين عليك أبو محمد وزي دبة عمي غير كده وقال لي يا مسلمين تمين الله لميل جو احنا إسلاليان إلهنا هبريان سبحانه وتعالى وحن إلهي مرت يعني أوران لك أيهين إنه نقول دعضه تاك إلهي نكبر إنه أنا إسلاليو هو اللي مظاهرات سمينا هل سمياني wixii ka helana wax baan naga siinin baan leenahay Mhm.
juma mubaarak baan ku leeyahay yusuf intaasaan ku gaabinaya aniga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته dhegeystahaas umaadsan yahay abuna maxamed abaha idaacadda saar fm codka gobolka waqooyi bari saaxiibada kale qadka telefoonka soo dhowo walaal magacaagu
maaday maxamed maaday soo dhowow kaali soo hadlaayo walaal asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ha walaal fiiri haddaan sheekada guda galo waxa weeye horta waxaa isku soo beegay eh, aan oo kenya iyo iyo maxaa isku soo beegay banaanbahan kenya iyo south africa iyo nigeria iyo nigeria maxaa isku soo beegay ba meesha taalla Mhm.
waxaa weeye horta sidaan u malaynaya waxa nigeria waa wadan kale eh, south africa waa wadan kale kenyana waa wadan kale kolley waxaa isku soo beegay xaaladda markaas oo macnaha ka jirto mucaaradka ka jirta unbaa isku soo beegtay oo taasna waxeeday isku wadatay tan waxeeday isku wadatay ilaahay baa isku soo beegay tan tan kale tan kenya haddaan kusoo laabto tan kenya niyow ninkan eh, la yidhaahdo eh, codigan la yidhaahdo eh, raila odinga Mhm.
Eh, waxaa weeye marar badan ba ayaa sameeyey maxaa la yidhahdaa banaanbaxa oo ayuu sameeyey wuxuu dhahi jiray weligiis ma dhahin banaanbaxa oo rabshado iyo dhac wataan samaynaya weligiis ma dhahin laakiin weligiis lagama waaynin dhac iyo iyo burbur iyo dil lagama waaynin weligiis marka waxaa weeye hadda waa in dawladdu ay ka hortagto arrintan nocdan looga hortagana waa in wada hadal iyo iyo ismadal miiska lagu wada hadlo oo fadhi la samaysto oo sidii mar waxaa weeye waa waa campaign waa waa la campaignaya mar waxaa weeye waa rabshado marna waxaa weeye waa in maamul iyo dhaqan la raadiyo dawlad baa ka jirta hadda wadankii campaign waa laga soo baxay wax kasta waa la dhamaystay hadda dawlad baa soo gashay ninkii jeclaaday iyo ninkii kaleba waxaa weeye ninka la yidhaahdo eh, em, ruto waa madaxweynehen anin nafteyda waxaan kuru riday ninka la yidhaahdo eh, raila wadinga laakiin hadda waan ku khasbanahay inay madaxweyneheydu uu noqdo eh, ninka la yidhaahdo eh,
ruto ruto ninka la yidhaahdo waa inay madaxweyneheyda waa ku khasbanahay inay Eh, madaxweyne- waa tahay bal mar mar markana magacaaga xasuusti adoo raadli ah
maadey baa la dhahaa maadey maaday een, maxaa hadda een, laisku ha- hadalfahmi lahay madaxweynaha muxuu asaga u adkeysanayaa isagoo arrintan uu dhexdhexaadin karo isagoo arrintan wax ka qaban karo ka bedeli karo oo la fariisan karo arrimahan maxaa hadda laisku adkeynayaa
waxaa laisku adkeynayaa horta waa in lagala hadlo ninka la yidhaahdo eh, raila wadinga waa in dadka la socdo oo madaxadda ah oo la socdo waa in lala hadlo halhal loola hadlo oo marka halhal loola hadlo markaas kadib fadhi jimni ah la samaysto oo sidii arrintan lagu joojin lahay oo dadka siday ku dhaminin oo lacag lagu dhacin oo dhac iyo dil ku imaanin oo banaanbaxan sidii ku istaagi lahay waa intaa cidaas lagala hadlo waa intaas lala fadhiisto waa dawladda waa inay jid ciddaas u fadhiiso fadhi oo ay wada hadlaan oo arrintan ay ku baaqato Mm.
marka saas ma ogin nooca kale ay ku istaagayso malaha waxaan waa wax shacab ku xariir ku xariir wey shacabkaa ku xariira arrintan wax shacab ku xariirina xoog laguma reeri karo arrintan way si kale ku imaani doontaa laakiin hadda ay madaxadaan oo lala fadhiisto iyaga ay ka hor tagaan arrintaay way istaagaysaa saasaan u malaynaya shukran walaal aad baad mahadsan tahay sida quruxda badan qiimaha aad sharafta leh aad uga qayb qaadatay waan kaa mahadcelinayaa mahadsanid soo dhow waan kuleeyahay adiga dhegeystiyi kasoo horeeyay abu abu maxamed iyo dhegeystiyi kasoo horeeyay warka ee dabcan adeer cali suu saaxiib yael aad baad mahadsantiin dhammaantiin bal muscab ismaaciil ayaan dhegeystayaal ku wareejinayaa si markaasuu noo soo qabtaa mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah ee shirkadda isgaarsiinta ee safaricom dhegeysa laakiin iminkan dhegeysaa qadka telefoonka siyo soo dhow walaale waan ku salaamayaa magacaagu
salaamaaleykum waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu ya cabdullaahi gaarsin kahadlaya cabdullaahi iye
amuuraha hadda laga hadlaya waa un waxaan malaynaa waa caalamka iyo dawladda horta waxaan waa inaan fahanaa waddankan wuxuu wax ku leeyahay wax isla welid bu wax kuleh haye
wax in laisla wado wax kuleh waddankan yani dhankoo keliya kama socon kara haye
waxaan ogeen xilligii oo kaanuun in ummad badan ay ku halaagsanto ummad badan ay iska dhigayso wax maaragtay qeyma ku fadhiya iska dhigayso haye
ilaa laga soo gudbo maanta waxaa waddankan wax isla wax maat wax isla faham buu ku socdaa haddii ummad uu uu yidhaahdaa bal adiga midda dambe ku dalagal ee maat waxaan tirtimaha ka jar ee waxaan ay soo dhaweyse waxaana dan hawgelin u yahay toba meesha dhibaa ka imaadaya haye
dhib weyn baa ka imaadaya meeshiida sah
dadka dad maanta hadda afrikaanka dad yani dadku waa ilbahay sidii waagi hore maarata dadku wax fahmayda ma aha mad waxay akhrisato wax bay fahanti development ay rabtaa culus way rabtaa waxyaala maarata adiga oo aan lagu degi karin baa jira maanta dadka
waa sax alo marka waxaa loo baahan yahay in wax isla fahan wax lagu wada oo dawladda ay ogaataa dadka qaylinaya wuxuu ka hadlaya maxay yihiin inuu yidhaahdo waxaan aniga anaa ani ani ani maaragtay ana aqliga anaa iska leh waa laga fiican yahay xooga meesha baa uraa ku jiraa marka marka aniga waxaan dhihi lahaa yani waa in dadka maakaanaya dadka ninkaan hadda oo hadda maxaa salaahana nin wax loo sheegaa ma waa nin maaragtay oo kiliya ah waa nin aad aad qiimo weyn u leh maxaa jira hadda masalan siintoo kale haddii laba milyan soo fadhiisto meesha ka waran laba milyan oo ruux ciyaar ma hataa hal milyan ciyaar ma ah markii meesha isugu maad ciyaar ma aha waddankana marka xilli xun buu ku jiraa abaar baa ku jiraa doolarka waa kacbaa laleeyahay dib baa imaadaya ummadda maanta masaakiin bay u badan tahay waana waana waana dowlad xumo waxaa laga keenaya markan waxaa loo baahan yahay in wax la fahmo alo waan ku maqlayaa saaxiib shukran a aad baad umahadsan tahay waa tahay dhegeysanad soo qabta mid ka mid adayga qaybta barnaamijka ka ah dhegeysantaa muscab ismaaciilna mikrofoonka ku wareejina dhegeystayaal haddaba waxaan ku leenahay ama ku leedahay xafiiska ilaalinta xoogaha ee xafiiska maareeya macluumaadka shakhsiyadeed sida ku qayan xeerarka ilaalinta xoogaha ee sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii la meelmariyey waxaana waajibaadka markaasi shaqo ka saaran xakameynta sida markaasi loo soo saaro xoogaha shakhsiyadeed xaqiijinta in lasoo saaro macluumaadka khaaska ee noqoto mid markaasi waafaqsan mabaadida ku qayan xeerarka ilaalinta siraha dadka iyo sidoo kale in shakhsiyaadka ay helaan xuquuq iyo tilaabooyin markaas lagu badbaadinayo xoogahooda gaarka moogta iyo marka macluumaadkan shakhsiyadeed si qaldan loo helo inay markaasi dhibaato kala kulmi karto sida khiyaano iyo libaxatooyo waxyaabaha markaas lagu aqoonsan karo dhegeystayaal xilligan ee ah in markaasi macluumaadka la wadaago ay fududdahay waxaa muhiim ah in markaasi xoogaha soo saaro sidoo kalena ay ilaaliyo ay si anshax leh u maareeyaan xoogaha qaaska ah oo ay raacaan mabaadi' markaasi lagu ilaalina xoogaha sida sharciyada cadaaladda iyo sidoo kale daafuraanta xaqiijin macluumaadka loo soo saaro sida sharciga markaas uu qabo dhegeystayaal waxaana lagu leeyahay dabcan xadidaada ujeedada waxay tani micnaheedu markaasi tahay in xogta lasoo saaro marka laga leeyahay keliya ujeedooyin gaar ah yareynta xogta xaqiijin xogta ee shakhsideed ay tahay mid markaasi ku firan oo ku saabsan inta lagamamaar inta markaasi lagamaarmaanka ihi saxnaanshuhu xogta inaysan markaasi hay mid daman qaldan dhegeystayaal xadidaada keydinta xaqiijin macluumaadka qaaska ah aan markaasi la keedin wax ka badan inta lagamaarmaanka u hay ujeedooyin oo loo ururiya dhegeystayaal xufnaan waa hufnaan iyo ilaalin amniga xaqiiji in markaasi la qaado talaabooyinka soo caqligal ah si loo tirtiro xogta shakhsiyadeed ee aan markaasi saxda ahayn ama dib markaasi loo soxo iyadoo aan laga dibdhicin dhegeystayaal dadku waa in markaas waxay ka bedelaan dhaqanka faafinta macluumaadka si loo ilaashado xogaha gaarkaca shakhsiyaadka xogaha laga ororinayo waa in markaasi garanayaan xuquuqdooda oo ay markaasi ka mid tahay in markaasi lagu wargeliyo sida loo isticmaali doono macluumaadka inay macluumaadkooda ka helaan xafiiska lagu soo saaro ama lagu maariyo inay kasoo horjeesan karayaan soo saaridda guud ahaan ama ka qayb ahaanshuhu xogta khaaska inay xaq u leeyihiin sixidda xogta beenta ama sidoo kale marar habaaminta in la tirtiro xogaha beenta ama marar habaabinaysa dhegeysa iyagoo dabcan ku saabsan kuwa xogaha xakameeya ama soo saara waxaa mas-uuliyad markaasi ka saaran tahay sida ku qeexan xeerarka iyo weliba inay kasoo baxaan inay xafiiska guddoomiyaasha ilaalinta xogaha iska diiwaangeliyaan oo xog mareex ahaan xog soo saaraha mise labaduba inay markaas cusboonaysiiyaan shahaadada dabcan shahaadada diiwaangelinta marka ay dhammaato muddada markaas loogu talagalay labada sano ah dhaqangelinta mabaadida ilaalinta xogaha iyo weliba xaqiijinta hoggaansankeeda intay socdaan howlaha soo saaridda xaqiijinta in dadka macluumaadka laga aruuriyo oo ay adeegsan karayaan xuquuqdooda xaqiijinta hoggaansanka soo saaridda xogaha ee sharciyada ah inay sameeyaan qiimeyn la xidhiidha ilaalinta xogaha markay u baahan tahay in dabcan soo saaridda waa soo saaridda xoogaha ee halis markaasi sare ku keeni karta xuquuqda iyo weliba xurriyadda dadka mas-uuliyaddaasi saaran dhaqangelinta dabcan iyo tallaabooyinka farsamo iyo weliba hay-adeed ee habboon ee howlaha soo saaridda macluumaadka hadda waxaa lagu leeyahay markaas in qof waliba xogtiisa oo mas-uuliyad ka noqdo uuna ilaashado oo sidoo kalena iska warhayo waxyaalaha macluumaadka uu ku bixinayo iyo cidda markaas uu siinayo dhegeysan si faahfaahin dheeraad aad u hesho waxaa booqan kartaa shabakadda www o d b c go k e waa www o d b c go k e www office of data of protection waa data of protection commissioner g o k e ayaa markaasi booqan kartaan halkaasi faahfaahin macluumaad fara badan aad ka heli kartaan dhegeysana ku saabsan waxyaalaha markaasi qofka shaksiga laga doonayo sidoo kale isku ilaalin karo si uu helo iskunaanshihiisa weliba ilaalinihiiswaa ilaanishihiisu si ay dhibaato iyo xaaladaha markaasi qaldan ay meel qaldan olo gelin dhegeysana haddaba xakamee nafsadaada sidoo kalena ilaali xoogaha markaasi qaar iyo meelaha markaas aad ku bixinayso iyo cidda markaas ku imanayso telefoonadaada sidoo kale waa telefoonka gacanta sharciyadaada dhegeystayaal ee adiga markaas aa haysato waa inaa markaas mas-uuliyad aad ka noqoto dhegeystayaal xogtaada yaa bixin qof kalena yuu ka sheekeynin dhegeystayaal marka hore adiga waa in markaas waajibaadka ay ku fuusho xogtaada waa mas-uuliyaddaada dhegeystayaal faahfaahin mar kale waa www o d p c g o k e office of data protection commissioner dhegeystayaal muscab safaricom waa tahay yuusuf aad buu mahadsan yahay haddii aan soo qabanno dhankaasi iyo sheekada isgaarsiinta safaricom safaricom haddii jeer waxay u taagan tahay inay markaasi qanciso macaamiisheeda islamarkaana ka xaqabtirto adeegyada ay u baahan yihiin go monthly ayaa macaamiisha u ogolaanaysa inay helaan qiimaha lacagtooda ama xakamaynta kharashaadkooda iyagoo weli haysta xorriyadda doorashada haddii ay rabaan dhanka wicitaanka haddii aad rabto waa kool fariinta gaaban waa short s m s ama data bandol adeega internetka haddii aad rabto dhaata dhegeyste maxaa ku geliyey mashquulka kaarkii baa iga dhammaaday internet ma haysto iyo fariin ma diri karo safaricom waxay ku leedahay waxaas ka soo gudub walaale oo dhab dheh adeega go monthly oo dhammaan waxyaabahaasi aad ka helayso bal ka waran caano geel markaasi intaad soo iibsato gaari kow aad ku darsato oo qac ka siiso qayb ka mid a caanihii aad dhanto kastii kuu soo hartayna aada mishaarida ku darsato yacni waa tusaalaha ugu wanaagsanee lagu siinayo keliya garaac xidig hal eber eber afar gees waa star one hundred hash ama waxaad garaacdaa xidig labo eber eber afar gees star two hundred hash sidoo kale waxaad garaaci kartaa xidig afar shan lix afar gees waa star four five six hash ama star five four four hash ayaad garaaci kartaa dhegeyste intaad jimicsato ayaad leedahay waar igu dhufo ninkii geela la jiray aan kaar u diray adigoo faraxsan marka dhegaystay adeega gomanthly shirkadda safaricom waa sidaa camal ee maantaba ku biir oo ka rayso kaar ayaa iga dhammaaday iyo wixii la mid ah haddaba waxaanu ku leenahay waa star one hundred hash ama star two hundred hash ama star four five six hash iyo weliba star five four four hash dhegayste waxaaba intaa kuu dheer in adeega go monthly ay markaasi ku heli karaan telefoonnada casriga ka faa'iidayso adigoo shirkadda isgaarsiinta safaricom ee go monthly waa adeeg aad ka helayso wicitaan adeega internetka iyo fariinta gaaban waxaan isku ognahay xidig hal eber eber afar gees ama xidig labo eber eber afar gees xidig afar shan lix afar gees iyo xidig shan afar afar afar gees dhegeyste waa go monthly iyo weliba safaricom ayaanu ku leenahay
dhegeystayaal bal dhegeystayaasha aan intaana soo xiray muscabow bal laba iyo saddex dhegeystaan siinayaa waa ku salaamaya walaal magacaagu soo dhow
waan dhowahay haye
barnaamij u guda galo waxaa umaleynayay guga africa diyaari guga carabta soo lama dhihi jirin haa
guga africa diyaare haye maxaa ku dhahday afrikaanka dee intaasoo magaalaha hadda banaabax laga sheegay sooma haye
marka guga guga africa diyaara umaleyn waxaa marka waxaa leedahay afrikaan loo soo socdaa afrikaanka loo soo socda allaha nabad nagu bootiye aad iyo aad midda kale kontrol dadka ka dhagaadkaysanaya beriga waxaa jirtay maxaa doofaar iyo liyax baa isku imaadeen haye doofaar ninka maxaa baadiyaha jooga oo ilkaha dhaadheer leh haye
liyax saas u jira muxuu ninkan hadduu ah, maanta fara ku saaro waa dhiman haye
muxuu yidhi bal doofaar ma isqaniina toddoba goor bal iqaniin haye yaa
liyax baa yidhi doofaar bal iqaniin iqaniin aa ya iqaniin xaadi iqaniin haye markaasuu saasuu qaniinba ilkihii uuba waranka ahaaba cirkii aadeenba sax
adi markii toddobaad buu yidhi intuu abbaa kugu dhalay ah, iqaniin haye wuu qaniinay haye
markaasuu ilka doofaar rasaansay maalinkaas horta doofaar liga cunteeyo ku bilaabay aad iyo aad
hadda duqreyla horta ilkiisa waa la saansaday haye
two o seventy bay ninkan isu soo bilaabeen waa sax marka dadka kale baa boobooninaya oo reyla waa inta kasoo booday sidan buu yiri iyo kan buu yiri ma ogiye ah, ninkan dan iyo beraad ka ilka doofaar rasaansay waaye haye
marka duqu maxaa leeyahay biyaha iska dhameyn biyaha annaga haddaanahay waqooyi barinaa inkastoo gabanayaasha annaga ay kusoo galeen xisbigiisa mhm kuma jirno kuma jirno waad maadmaadsantahay barquuq idaacadda star f m codka gobolka waqooyi saaxiib ayaal iminkan bal dhegeystayaashan siiyo Een, waa laba dhegeyste ayaan siinayaa Een, haddaad data isticmaaleyso datan ku gelinaya haddaa isticmaalaysa dhegeystayaal ee kool caadina adag- adiga kugu xiranta laakiin ogsanow halkaas sir baa ku jirta sir ayaa ku jirta haddaad data isticmaaleyso iyo haddaa kool isticmaaleyso ani meeshaas waxaan u arkaa kuma sheega laakiin laakiin waxaa jirtaa waxyaal qaar oo aniga xitaa dan igu jirto haddaa safaricom aa sheegato kool caadi ah iisoo gelila dhahdo waan kuu gelinaya haddii dhata ii geli dhahdana dhataas lagu gelinayaa qof waliba isagiiyo isagaa isog inkastoo dadkeena ay u badan yihin mar walba waxaan dhaha war telefoona casri qaata war telefoonada casri qaata war telefoonada casri qaata war war dunida la jahan qaada oo star f m soo dejisada abkeeda oo halkaasi kala socda telefoon iyo adigoo meel walba joogto ayaa si wacan wax walba ula socon kartaa waatahay bal dhegeystaanaan siinayaa soo dhowo walaal magacaagu
hallo ii sheeg magacaaga
adeer cabdullaahi cabdi dhaqana la yidhaah cabdullahi dhaqan halka ku sugan tahay
tanarifa taanaribaa ku sugan tahay
aa ma telefoon kaarmaan kuu geliya mise dhaataa waa rabtaa
kaar baad ii gelin zero seven
thirteen haye
fifty eight haye
ninety four haye
fifty nine haye ha jarin fifty nine soo maahan aa waa thirteen fifty eight ninety four fifty nine aa ha jarin fiiri telefoonkiina soo gashay haye diyaar
aa diyaar shukran waa tahay xigaha kala qaadka telefoonkaan siinaya laakiin dumar ha noqdo fadlan dumar waa inuu noqdaa walaal soo dhowow Halo, assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh.
waalaikum asalaam waraxmatullahi barakaatu Halkan ku saabaya, dumar bay waa hadal.
xalimo miya Hadal, hadal, hadal, hadal.
adir halka ku sugan tahay
Gaarisa, dunya.
yaa Gaarisa, gaarisa.
okay adinu mala socotay horta go mantly intaan ku siinin wax Iyo aad baa u socdaa, aad, aad baa ula socotaa aad baa u socdaa.
weli ma isticmaashay
So, mar baan isku dayay, laakiin hadda markii dambe waan dayacmay tilmaam, waan iska dhaafay.
M- mar baan isku daya markii dambena aan iska dhaafay Aa, mar baan isticmaalay.
mise xaaladihii baa mashriq noqdeen
Aa, waa sax marka kaar baan kuu geliyaa maya, Eh, dhaata.
dhata waa rabtaa Aa, okay qad ku jir ninka nasiib buu leeyahay isaga data waa tahay qad ku jira zero seven
two, two, two two dhaata three, thirty three four, six, forty five, eight.
five eight Aa, waa two two three three four zero five eight five, eight.
okay all in one waxaan ku siiyey kaar aad ku hadasho iyo waxaan kugu siiyey data
Afkaan caalam wada, wili caalam kuwada.
shukran aad baad umahadsan tahay saaxiibkaasi waa faa'iidadiisa aad buu umahadsan yahay waan ka xumahay saaxiibkaasi lambarkiisu qalday waan ka xumahay saaxiibkaasi qadkunu ka baxay waan ka xumahay war lambarkiisa mu iisoo galo halkan shit saaxiibkaasi waa lambar lambar baan ka qalday hal lambar baan ka qalday saaxiibkaas waa tahay dhegeystahaasi fadlan u ogolaada mar kale inuu soo noqdo dhegeystiya hadda ka baxay fadlan u ogolaada dhegeystayaal inuu soo noqdo mar kale fadlan u ogolaada inuu mar kale soo noqdo dhegeystahaasi siiya dhegeystiya hadda ka baxay kii hadda ka baxay u dambeeyey waxaan filaya inuu taanaari maya gaaris inuu iga socon filayaa walaal soo dhowow waxaan ku salaamayaa magacaagu halow waa ka gudbayaa asalaamu calaykum soo dhowow walaal soo dhowow waa tahay dhegeystaha isagana codkiisu hooseeya aan ka gudbayaa walaal soo dhowow magacaagu asalaamucalaykum waalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa dhimbil isli dhimbal haye
dhimbil dee able kaala socdaa ab ma garatay ah marka waxaa dhaata u baahan tahay dhaata waana dhaata dhaata okay qadka ku jira ha jarin dhimbilow raadiyaan iska gaabi adoo raalli ah
okay
dabcan saaxiibada waa la kalena sii badan yahay ciddii dhaata sheegato waxay helaysaa kaar iyo waxay helayaan dhaata teleefanadooda loo dabcan loo gelinayo saas ayagu ku nasiib badan yihiin qof walba nasiibkeeda shukran aan leeyahay ciddii dhaata isticmaalayso laakiin kuwa kaarka isticmaalan kaar baa loo gelinaya ayaga maalintaas laga yaabaa inay isticmaalaan mise ay ka dhammaato laakiin kuwan waxay ayaga fursad u helayaan in maalmo ay isticmaalaan laakiin dhegeystihii ee hadda kasii baxayay waxaa fadlan ka codsanaya inuu lambarkeyga raadiyo mise intaan hadda ka bixin aan ka qabto si aan u helo dhegeystaasi waa tahay dhimbilan siinaya hadda waa tahay waa lii ogolaaday waa tahay toosan u aadaha marka intii la xirin waa dabcan wakti baan ku socdaa waa la ogolaaday dhimbil nasiibkaada waa la ogolaaday lambar one aan kugu dhuf man two aan ugu dhufanayaa okay dhimbil lambar one aan kugu sii dhufanayaa waa tahay waa la diiday mar kale aan kugu celinayaa ehe okeeda raalli ah fadlan raalli noqo dhimbil waa hagaag dembil ayaan siinayaa lambarka isha dembil
zero seven aha
nine nine
five five five five
five five five five
eight five eight five
three
three waa nine five five five five eight five three
yes okay hajarin waxyar hajarin adigana
Waa, ma jiraan, ma jiraan.
si ani gooma silian ku jiraa okay goomaad ku jirtaa okay dii lagu ogolaad fadlan ii sheeg adoo mahadsan
Ay,
waa lagu ogolaan filayaa
waa sax muu soo galay
masajka ah waa isoo galay shukran dhimbil ayaa qadka telefoonka u dambeeyey dhegeystayaal uu ku mahadsan yahay saaxiibadana dhegeystayaal eh, dabcan inkastoo maanta ay u dambeysay laakiin dhegeystihii ugu dambeeyey maanta dhimbil ayuu ahaa laakiin dhegeyste ayaan gaarkiisa u hayaa oo lambar aan ka qalday waan dhegeystay gaarisa fadlan intaan joogo waan u gelinaya ilaa idinkiis si aan hawsha u dhameeyo inkastoo aan rabay qof dumar inaan siiyo laakiin waqtiga awgeed sidaasi nabadgelya dhegeystayaal maalinta hainoo wacnaato dhammaanta jimco wanaagsan haddii masaajidada halaisku diyaariyo oo dabcan hala qalaab qaato guryaha halaga ambabaxo dhegeystayaal oo orod masaajidada aada gabdhihiina shi hadday inii buriyeen inii kariyeen waa ina markaas masaajidada aadaan qur-aan si akhristaano si tasbiixsataan dhegeystayaal fadlan baxa waad mahadsantihiin